ahlan wasahlan marxaba bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan rooley suuban saaka wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan ama halkan waxyaalaha ay daabacaan ama ku qoraan ayaan dhegeystayaasha usoo qadan soo xulanaa bal qodobada markaasi ugu muhiimsan dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadu siina saakaas ay kusoo kakaceen kuwaa bariseen maqalka idaacadda dhammaantiin waxaan filayaa inaad si qurux badan aad kusoo wada kacdeen iskaga warqabtaan xaaladaha iyo weliba deegaanada markaasi kala duwan aad ku sugantihiin dhegeystayaal jaarka arrimahaas dhegeysta qeybaha dambe waa tahay bal wargeyskan saakaan ku bilaaba halkan waxaa leeyahay dabcan dhammaan waa la meelmariyey xubnihii markaasi dabcan uu soo magacaabay madaxweynaha uu dambeysay gabadhii markaasi malonze oo markaasi muran fara badan baarlamaanka markaasi dhex yaalay shalay laakiin shalay markaas lagu kala baxay gelinkii hore sidoo kale gelinkii dambe ee markaas asxaabtii ka tirsanaa baarlamaanka oo sidoo kale qaar si waa qaar markaas waa qaar dhegeysa wasaaradaha loo lagu soo diray iyagoo xilal markaasi hayaan yaa markaasi uu ka mid yahay kibshoba murkumen sidoo kale xildhibaanka alasohome iyo sidoo kale aadan bare ducaale oo shalay markaas khudbado u jeedinaya baarlamaanka waxaa hadda keliya markaasi ay sugayaan keliya waxaa leeyahay waa dhaarintooda oo halkaas iminkan go-aanka ugu horeya kasoo bixi doonto dabcan wakhtiga la dhaarinayo sidoo kale in maalinta la dhaarinaya dhegeystayaal madaxweynaha ayaa hadda markaas iminkan haystaa dabcan waa garabkiisa buuxa dabcan loola jeeda amnigiisa ama waa dabcan jeeshkiisa laleeyahay oo loola jeeda saaxiibada ama wasiirada oo markaasi soo xula dhegeysa labaiy labaatanka wasaaradood oo markaas iminkan horkacayaan iyo weliba secretaries iyo sidoo kale attorney general justin muturi oo markaasi ah dhanka kala talin doona dhanka sharciga waa afyeenka hore dhegeystayaal hadda wuxuu markaasi noqonaya attorney general waxaana sidoo kale dhegeystayaal uu noqon doonaa in markaasi uu kala teliyo hanaanka markaasi garsoorka iyo sidoo kale dastuurka dalka iyo sidoo kale maha markaasi la meelmarinayo inuu ka hagi doono kana sixi doono madaxweynaha sida markaasi halkan wargeysku qorayo xubnaha markaasi soo magacaabay dhegeysanaya oo dabcan laleeyahay waa saaxiibadii markaasi isla soo halgameen waa saaxiibadii madaxweyne ruuto ay siyaasadda isku wada soo jireen tan iyo markii ololihii wadanka uu ka socday dhegeystayaal taasi hadda keentay in xubnahan dhammaan ay kasoo muuqdaan golihiisa wasiirada dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo inkastoo laakiin baarlamaanka dood fara badan ay ka dhacday shalay ay ka socotay shalay daradba waxaa halkan aad uga hadlayeen masadiirada ku saran loolankooda ah in markaas madaxweynaha uu ka fiirsado shakhsiyaadka markaasuu soo xulanayo waxaana markaasi ay ku haysteen shakhsiyaad markaas dembiye kala duwan galeen shakhsiyaad markaasi aan xilalka ay qabanayaan oo sidoo kale fahansaneen iyo sidoo kale keli iyo in ay markaasi dabcan xitaa kala garanaynin shaqada iyo habka maareynta maamulkeeda sida ay tilmaamayaan john badi ayaa harmahaasi iyo juneed maxamed ayay markaasi ku doodeen shalay dhegeystayaal waxaa hadda markaasi laga codsanaya in uu turxaan bixin nafsadiisa uu ka sameeyey intaysan soo gaarin baarlamaanka sidoo kale qofka la indhendheeyo waa siday ka codsanayaan waxaa leeyahy dhammaan in hadda markaasi doketka shakhsiyaadka qabanayaan misle shakhsiyaadkan hadda hilalka kala duwan qabanayaan in ay badinkooda sida dad qaar oo keli la sheegay oo xubnaha markaasi ka amah sida musele mudavadi sidoo kale waxaa ka mid kajuma murkiman attorney generalka waxaa ka mid justin muturi waxaa sidoo kale ka mid dhegeysan aadan bare ducaale iyo sidoo kale afrin mutua shakhsiyadu keliya kooban ayaa lasoo magacaabay oo lagu sheegay inay yihiin keliya kuwa shakhsiyaadka markaasi fahmi kara xafiisyada dowladda sidoo kalena qaban karo shaqadoodana fahansan dhegeysa laakiin shakhsiyaad fara badan ayaa markaas dhilalo loogu jeediyay madaxweynaha in uusan fahansaneyn ama shaqadooda markaasaysan garanayn sida wargeeska bogiisa labaad iyo saddexaad iyo afraad markaasi uu qorayo waxaa leeyahay hadda waxaa wargeysku leeyahy hadda hasla cabinet ama wasaarada ama wasaaradaha ama xukuumadda hasla madaxweyne ruuto hadda waxay taagan tahay ama leeyahay way taagan tahay oo keliya waxay markaasi doonayaan in xafiisyadooda ay galaan shaqadooda halkaasi ay kasii ambaqaadaan kadib dhaarinta hadda waxaa leeyahay sidoo dabcan xafiiska doonaan geli karaan iyadoo keliya ay doonayaan approval dhegeystayaal ama dhaarintooda dabcan kadib markay kasoo gudbeen approvalka mise in markaasi shakhsiyaadka la fiiriyo turxanbixin lagu sameeyo laisla ogaado in shakhsiyaadkan ay qaban karaan saddex ayaa markaas calaamada guudan la saaray dhegeystayaal waxaa kamid ah isha juma waxaa sidoo kale kami kamid ahaa linturi waxaa sidoo kale kamid ah menonza oo markaas eegana wasaaradaha ruto ama madaxweynaha uu soo magacaabay kamid ah inkastoo markii dambena ayaa la meelmariyey oo ay markaas iminka wasaaradaha qayb ay ka noqonayeen dhegeystayaal madaxweynaha oo madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta ayaa laleeyahay dabcan wuxuu ka qeybgelaya wadahadalka markaasi u furmanaya mase dhinacyada wadankaasi waa wadanka federaalka etoobiya iyo sidoo kale tigre madaxweynaha ayaa markaasi ergeyga iminka noqonaya arrimaha dhadhaxaadinta hadalada dagaalka ka socda labada dhinac ee etoobiya iyo tigre dagaalka markaas in badan iminkan sanad dhegeystayaal ku socda la sheegaya inay tahay midda dhibaato uu ku keenay waxaana markaas shirka uu ka furmanaya koonfur africa ama south africa maalinta shalay waxaana markaas diiradda la saaraya sidii xabajoojin loo sameyn lahaa ama sidoo kale sidoo kale loo gaarsin lahaa gargaar dadka markaas ku dhibaataysan kuna kaajoonayo gudaha markaas tigree waa sida wargeyska saaka bogiisa sideedaad qorayo madaxweyneha ayaa horaan dabcan iska diiday inuusan ka qayb gelaynin kulanka tigree iyo sidoo kale etoobiya oo markaas ka dhacaya ama doonaya inuu ka dhaco koonfur africa taasoo dib loo dhigay dhegeystayaal arrimo uu markaas isaga u cuskaday mase uu sheegtay madaxweynaha madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta hadda ayaa markaas la sheegaya in markaasi waanwaan siyaasadeed la doonaya in laga gaaro inkastoo laakiin xukuumadda federaalk etoobiya ay ku adkeysanayso inay ciribtirto sidoo kalena meesha ka saarto tigree laakiin taasi hadda waxaa markaasi soo fargelinaya madaxweynihii hore kenya iyo sidoo kale madaxweynihii hore nigeria oo dabcan obasanjo oo markaas hogaaminaya wadahadalka ee ka furmanaya britoria taasoo markaas xal loogu raadinayo loogana arinsanayo xaaladaha markaas etoobiya iyo sidii markaas lagu yeeran lahaa dhibaatada ee tigre iyo weliba ciidamada etoobiya ay ku hayso sida wargeyska saaka bogiisa sideeda qoriyo wargeyska saaka halka wuxuu faahfaahin ka bixinaya kaga hadlaya dhegeystayaal qaabka markaas iminkan baaritaanada u socdaan maan in shariif waa dilkii markaasi wariyaha oo weli markaas aada looga hadalhayo gudaha wadanka iyo weliba sida markaas kiiska ay u dhaceen iyo sida kiiska loo turay halkan waxaa wargeysku qorayaa douglas weyneyna anhisan waxay markaasi ka yimaadeen dabcan magaalada xebeedka mombasa waxayna markaasi joogeen nairobi while in nairobi markay nairobi ay ku sugnaayeen dhegeysa weyneyna wuxuu ripoort amuu ripoort geliyey in wiilkiisa uu maqan yahay waa wiilkii markaas isla yimaadeen inuu maqan yahay saacado kadib waxaa shariif markaas saacado kadib waxaa markaas la toogtay shariif waxaa la toogtay shariif oo ciidamada booliska ay toogteen kadib markii road block ay ku sameymsay waddada ay xireen waxaana markaasi dabcan loo malaynayo in markaasi la xaday baabuurka sida markaas ciidamada booliska dabcan sida warbixinta baaritaanada iminkan ay sheegayaan maalin kadib waxaa markaasi booliiska lagu soo wargeliyay in dabcan darawalkii ama gaarigii markaasi la xaday dabcan waa wiilkii inuu markaasi booqday eyayidiis ama hooyadiis inuu baqday kasiriyaan halka dabcan waa dilkuu ka dhacee laakiin taasi kiiska ayaa markaasi aabihii weyneyna markaasi ka tuuray meesha oo sheegay in baabuurkasan la xadin dhegeystayaal waxaa hadda sidoo kale la fiirinayaa qaabka ay u dhaceen iyo weliba sidai hadallada isku dabamaryanayaan iyadoo markaasi la sheegaya in baabuurka oo markaasi lagu wargelay kasiriyaan jiifkeeda in wadada markaasi la xiro dadka dhagaxyo ay dhigaan waxaa sidoo kale adkaatay dhegeystayaal in la fahmi waayo lambarka bladeska ama lambarka baabuurta ay ku shaqeeyeen labada lambar inay markaasi kala fog yihiin mase xitaaisan isku dhaweyn dhegeysta toddoba boqol iyo laba boqol ay kala ahayeen meraha lambarada keliya ah meraha iskaga shabahan dhegeysta waxaana halkan iminkan baaritaanada baaritaano ayaa hadda markaasi socdaan iyadoo wadanka bakistan ay laba nin ay soo dirtay markaasi baaritaano ay doonayaan inay ka sameeyaan dilka siduu ku dhacay iyo weliba sida markaasi ay dabcan waa sida markaas ciidamada iminkan baaritaanada usoo saarayaan iyo weliba hadallada isdabamarayaan iyadoo laakiin horaan ay qaratay ciidamada ama booliska uu qartay in dilka isaga markaas ama ay geysteen sida wargeyska saaka uu qorayo weli sheekadan way socotaa oo waxaa markaasi iminkan xalkeeda loo raadinaya iyadoo aad markaas warbaahinada uga hadlayaan caalamka sidoo kale iminkan halka gaadmada ay ku noqotay wariyaha markaasi caanka ka ah wadanka bakistan sidoo kale arrimo fara badan markaasi ka dhaleeceyn jiray sidoo kale maqaalo fara badan ka qori jiray wadanka bakistan dhegeysa iyo siyaasadeeda ayaa hadda markaasi dabcan gaadmo ah ama sidoo kale shirqool sida u dhigayaan warbaahinada caalamka ay sheegayaan in lagu dila dhegeysta sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka uu qorayay halka faahfaahin iyo iminkan iyadoo qoysaska ay ka doonayaan in baaritaano rasmi ah madax bannaan lagu sameeyo habka dilkaasi oo u dhacay iyo sida uu ku imaaday iyo ciddi ka dambeysaba sida wargeyska halkan uu saaka qoraya dhegeystayaal wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu qorayaa saaxiibayaal dhegeystayaal iminkan wuxuu wargeyska u hadlayaa fuel ama dabcan waa shidaalka qiimaha shidaalka ayaa hadda sare usii kacaya laba bilood kadib doorashada waa sida wargeyska halkan saaka uu qorayo madaxweynaha ayaa hadda markaasi la taala qorshaha ugu hore wax badan uu ka qaban doono arrimaha shidaalka inkastoo uu sheegay in isbedelada ay ka mid tahay oo markaasi cishada weliba arrimaha sare u qaadisteeda ay qayb markaasi ka tahay shidaalka waxaana hadda markaasi laga sugayaa tilaabada iyo xigta uu markaasi ka qaadi karo dhanka shidaalka cuntada iyo sidoo kale kazimitani iyo drought waa dabcan abaaraha iyo sidoo kale dhaqaalaha halkan ayaa markaas kala qaadanaya dhegeysan waxaan ka bilaabnaya dhanka dhaqaalaha dowladdiisa waxay sheegtay in markaas iminkan ay ka dhaxashay dhaqaale xumin waddanka oo iminkan uu la daala dhacayo waxaana xukuumadda sheegtay ama ay sheegaysaa in hadda dhaqaalaha ay doonayso inay soo kobciso sidoo kalena soo dhisto hoos ka soo bilowda muddooyinka u dambe ama muddooyinkan markaasi soo socda sida uu ku sheegayo madaxweynaha waxa uu leeyahay dhaqaalaha waa mida keliya markaasi dowladda ay ku dhaqdhaqaaqdo kuna socto iyadoo markaasi loo marayo hanaanka saxda ah oo dib markaasi lagu soo celin karo waxaana keliya la sugayaa markaasi in wasiirada ama wasaarada oo wasiirada markaasi dhaartooda markay gutaan ay markaasi tilaabo iyo weliba xarbi dadaal fara badan la doonaya in ay sameeyaan si ay u xarbiyaan oo ay markaasi dhaqaale dib waddanka ugu soo celiyaan dhegeystayaal oo ku sheegay inuu hoos dha xoogan markaasu ka jiro waddanka waxaa sidoo kale halka madaxweynaha uu soo qaaday arrimaha abaaraha oo uu ku sheegay in afartan sano waddanka abaaraha uu taagan yahay oo noqotay mid markaasi kenyaanka mid weliba markaas aada uga calacalaan sidoo kale ku dhibaataysan yihiin abaaraha wuxuu ku sheegay isagana in markaas qaab istraatiijideed loo imaan doono mise looga imaan doono arrimaha abaaraha oo dabadheeraatay si xalkeeda loo helo oo sidoo kale atleast sida hadda qiimaha ama sidoo kale hadda nidaamka ay ku jiraan ama sidoo dabcan abaaraha dhibaatada hadda ku hayso si wax badan ay looga dhimo ama si wax badan markaas loogu gudbo sida uu sheegayo waxa uu sheegaya in afartan sana ay abaaraha soo noqnoqdaan xuleesi fara badan iyo weliba xoolaha oo ka dhammaada iyo sidoo kale dadka oo markaas iskaga soo bix meelaha xoolahooda ay ku keydsanayeen mise xoolahooda ay ku joogeen in ay markaas magaalada soo galaan wuxuu hadda madaxweynaha sheegayaa in xalkeeda loo heli doono oo markaasi la qodi doono dhaamam dhegeysan mise biixireen waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi la beeri doono tiro fara badan oo geeda ah waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi raashiin sanadla ah loo qondayn doono lacagta sanad maaliyadeedka ee markaasi qeyb ay kaga noqon doonto ay si abaaraha xalkeeda markaasi loogu helo dhegeystayaal waxau sidoo kale sheegay in markaasi ceelal fara badan sidoo kale loo duri doono mise la qodi doono si ay dadka markaasi abaaraha meelaha fog ugu guurayaan ay uga helaan meel walba ay tagaan biyo dhegeyste waxaa sidoo kale uu sheegay halka madaxweynaha kazim tani oo uu bilaabay madaxweynihii hore uhuru kenyatta ayuu meesha ka saaray madaxweynaha waxa uu sheegay in shaqada markaasi dhallinyarada ee kazim tani loo yaqaana dhegeystayaal inay tahay hadda markaasi qof waliba shaqadiisa inuu asaga qabsan karo oo loo furi oo markaasi loo sameynayo qofka lacag ama lacag la siinayo uu ku shaqaysto si wax soo saar asaga nafsadiisa uu noqdo dhegeystayaal kazim tani horaan looga bartay in markaasi wadooyinka laxaaqo iyo sidoo kale in markaasi dhallinyarada ay ka shaqeeyaan dhanka nadaafadda ayuu hadda markaasi madaxweynaha uu ruto uu sheegayaa intaas si aysan dhallinyarada u dulqaadan karin balse lacago loo qoondeyn doono si ay markaasi wax usoo usoo geliyaan wadanka dhegeystayaal waxa uu sheegay sicir bararka dhanka dhanka dhamcan cunada ah ayuu sidoo kale madaxweynaha ka hadal soo hadal qaaday waxauna halkan sheegaya madaxweynaha in qiimaha dabcan sare ukaceeda cunada ay markaasi tahay mid hadda sanad markaasi loo siinayo xukuumaddiisa iyadoo markaasi uu sheegaya in uu sugayo keliya dalagyada markaasi ay bixiyeen bacrimintii ay bixiyeen oo haddana uu sheegaya in lix milyan uu haddana loogu darayo dadka beeraleyda si ay wax soo saar markaasi geley fara badan loogu yeesho waxa uu sheegay in keliya isku xiran yihiin sicir bararka iyo shidaalka in hadda ay markaasi ka go-an tahay xukuumaddiisa sidii labadaasi oo u shaqayn lahayd oo cid weliba ay ugu xamili lahayd una heli lahayd dabcan cunno dhammaystiran iyo sidoo kale cunno qiimo jaban iyo shidaal qiimo jaban oo dabcan nolosha caadi ah ay cid weliba ku helileed kuna sii socon lahayd sida wargeyska saaka boggiisa lixaad uu ku qoraya dhegeystayaal waa reality ayuu leeyahay madaxweynaha xaqiiqda ayaa markaas iminkan dib loo eegaya ayuu leeyahay sida i waddanka uu ku socon karo ku tilaabsan karo una heli karo sida markaasi ku habboon dabcan shaqsiga uu jecel yahay dhanka shidaalka iyo sidoo kale dhanka maciishada nolosha ayuu halka madaxweynaha markaasi kaga hadlaya dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka qiibariya dhegeysanaysaan bal iminkan dhegeystayaasha saaxiibada qaadka telefoonada siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan walaal soo dhowo magacaaga salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu yusuf bakar soo dhowo saaxiib siciidow
waa dhaweyd saaxiib waa siciid cabdullaahi wajeer siciid wajeer ka warsaaka alxamdulilah walaalna wadan kusoo socno halka allah subxaana watacala u talagalay ay kula socdaan maasha allah wargeeso si fiican baa noogu qaadaa dhegta aad iyo aad baa nagu dhalin maasha allah dhegeysiga maqalka idaacadana mid fasix markaan dhanka hadaleyn waxaanu leenahay waa un shidaalka mishadan ir kusii socda wax soo arqisa bay jire ruuta waxba kama qaban kara allah subxaana watacaala naga soo qaboojiyaan leen miciishada oo roob allaamasan lee dhammaan dhegeystayaalka waxaan leeyahay subax wanaagsan aad baa umahadsanta saaxiib siciid xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cumarow soo dhowow abtiyow saga tahay
alxamdulilah alxamdulilah bishubur aqa alxamdulilah ilaahay u umanayna waa ugu bariga nabad un waaye aada iyo aad
ganacsiga iyo dugsiyaha waa loo kala dareere
alxamdulilah ilaahay abaarta naga soo bixin baan leeyahay degdegna wax kama qaban karee ilaahay abaarta naga soo bixin baan leeyahay sheekale alxamdulilah alxamdulilah waa hadda dhibaato kale ma ana maran waan kuu fiican alxamdulilah aad umadsanta cumar dheere dhankaas sare ayaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الله محمد ابراهيم محمد او كونتي مدير خلف الحريري محمد وسودة ومنيرة ka waran
الحمد لله اصبحنا بالخير ال- بالامن بس الحمد لله وحد ما جرب Mhm, ان هودنا وقتها هو الروبيت mhm.
الحمد لله نبضنا كبرنا هذا راينت هو هذا بر دعاله ومع سلامي برلمانكي يكون جري سدح تيرم Mhm.
وانا نين رعدا وسياسته كون جري marka waxaan leenahay insha Allah qar la qaadi aad baad mahadsantahay maxamed Een, soo dhow walaal magacaaga wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi barakaatu cabdul aan ka xumay cabdulaahi saaka qadku ka gooyo qadka ka gooyo walaal soo dhow magacaaga عليكم wacalaykum salaam محمد إبراهيم قال الله قال فيه قال أبو لقيته bulageesto ka rasa- ka waran saaka والله وأنا قد هو معانك وأجاب لكن هذا ومع مقلع مدحوينا لكن قلي أمك الله أبوري بلاي اللي بيحكور ملا حرطة تقوبني haye مركب بوتا يسالني وكاسو اللي وبيك وحسيبه waa tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waa dhawahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waamisalan mandheera tonki mandheera ka waran saaka
maasha allah naxariis ilaahay aan qabnaa roob allah la siiyaan leenahay haye wallaahi dembigaan iyo dulunkaana batee ilaahayow naxariis na sii ilaahowna cafiyaan leenahay dunyada darteed allah nagu furtaan leenahay naxariis ilaahay allah na sii waa idin salaam insha allah shukran star f m soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu بك الله وعنكم السلام أحمد حسن على رجو xadheere ka waran saaka
والحمد لله إلهي بقى مهلا سواحنا يد مارتي قوو الحمد لله روب عاد شوعي إلهي مارتي روب على نغر يا لي مقرد aad iyo aad
وعنكم السلام صاحبتي
xigaha kale qadka telefoonkan ka qaada saaxiib xigaha kale soo dhow walaal magacaaga alaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaalka yuusuf badda aad baan kuu salaamaya farxiyo kauntiga wajeer wajaar ka waran saaka
alxamdulilah si fiican ku afriysana mhm
qoraxa inta malaa qabo waa jira ilaahay roob ha noo ganan beelay walaalkay mar kale oo ku salaamsa wax wanaagsan oo gulay shukran way mahadsantahay gabadhaasi xigaha kale walaal soo dhowow وقت كنا قوي وقت كنا قوي زين magacaaga
عبد الرحمن توبي هذا دمان توبي هذا لا مدرت الحمد لله سبحان لو بر ساعة ساعة ساعة ساعة روز درما واقف لما دمان هذه اللي يسال ساعة aad waa mahadsantahay star f m soo dhow magacaaga
السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
رشيد بن بمواني أبقى سلام على كي عاد بلو في عيه haye ka waran saaka bumwani
بمواني واي سيحانت ولا لو قبل غو باجر باجر فوقنا المهر لكن واي كفي أنت ودركم باعوا نوتس اللي قيلنا إلهي الرفاس يا الذي إلهي وفرينا aad baad mahadsantahay saaxiibkaasi rashiid bumwani walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم wacalaykum wala- wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xuseen soo dhowow عبد الحجر ديري xadheere ka waran saaka
aad iyo aad waa fiican aan saaxiib sida sheegaysa dee biyiin waa soo dhaagshay ma garatay aad iyo aad waa sax
iskuulka ugandaan kaala hadlayaa jawigu waa degan yahay xagaayaan lagu daaysa ma garat haye
marka waxaan ku leeyahay saaxiibow hawadaan saaxiib ku nahay si aad aan kuu salaamayaa waxaan kuu qiyaasayaa wiilashayda inaad la daata ma garat aad iyo aad
ragga saaxiibada oo kugu xiran ama igu xiran igu salaam boqol soddon iyo afarta jawiga ku dana hadalhayntu waa caalamul islaam nabad allah nooga dhiga dalka iyo dadkaba allah nabdeeya ma garat aad baad umahadsantahay adeer xuseen markaas waa fiican alxamdulilah waa tahay umahadsan yahay adeer xuseen dabcan wuxuu sheegay inaani caruurtiisa la da-ahay soo asaga sheegayo umahadsan yahay adeer xuseen Eh, xigaha kale qadka telefoonka siina war waa ka xumaa durbo qadku ka baxay xigaha kale soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
يوسف خليفة جو دقان يومس yumis ka waran saaka
يومس هذا أيضا كم سكني مال عارج اللي أنا جو دور جوه Ah, وأنا كفي عنا إني وأنا إني كلام معه نوض ماله وأنا كوا بريتنا لكن إنه بوش ما أنا كرسنا هذا كنا ما أصلا كنا غالي سام ونقول يا بنا إذا كيف فهم سلم فما
maxaad karsaneen
قرار جلب والله Ah,
لكن أنا إنك إنك كلا إرس بوش ما أنا كرسنا ساق والله يا بنا فهم هذا مش هتعرف بيان وينه oo biyo weyseen miya laakiin booshadii waa waa wadataan ها laakiin biyaa weyseen آه Ah, cafwan waan ka xumahay taas shukran aad baad umaadsantaa saaxiib yumbis uu jooga saaxiibkaasi walaal soo dhow magacaaga
yusufaka salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
cali axmed daanyeere daanyeer ka warran caliyow
aniyow daanyeere waa bashbashi barwaaqo haye
saaka hadar hob roob alxamdulilah nimcooley waan faynaa alxamdulilah nabad baan sheegaynaa ma roob baa day
roobna ma din laakiin wuu qayoonhayaa eka qayoonhayaa waxaa weeye ugu nahayaa un ha war maanta nabad baad sheegaysaane aad baad umaadsan tahay caliow walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
gaarisa waa maxamed cabdullaahi maxamed cabdullaahi gaarisa ka waran saaka
gaarisa alxamdulilah aad baa loo fiican yahay Haye.
ilaahay baa jirtaa waa la barwaaqaysan yahay Mm.
waa hadalaanta waa abaarta faraha badan oo mataqaan hadalaanta taasaa u badan Ha.
ilaahay unaga soo bixin baa laleeyahay nin walbaba gacmahan baa la taagahayaa
aad iyo aad abaar aan caadi ahayn baa dhacda nin yahow ilaahay ab- ummaddaha kasoo qaboojiyo wax waa wax lala yaabaa dhece dadkii baadiyihii waa dhammaan hayaa waa dhib badanaa la sheegaya ilaahay naga soo aamiin sabaa shukran maxamed cabdullaahi aad baad umaadsan tahay shukran baaba xigaa kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
bawdha cali suugo c b d ga jooge adeer calisow soo dhowo c b d ka waran saaka c b d waa fiican tahay waa waa maarata jawi degan oo qabow baa ka jira aad iyo aad
waxa weeye waxa la doonaya waxa mataqaanaa ha
twenty thirty baan u soconnaa hal lagu leeyahay fishin twenty thirty waa waa kuwan biyo wax lagu qarsadan layahay maqli horta biyahan wax lagu qarsadan layahay waa maqlaya aad iyo aad
waxa kenya lala rabo waa sidaas wey ha kenya waxaan la doonayna waddan barwaaqa oo weyn inuu noqdo maaragta sharaf loo adduunka laga ixtiraamo haye laakiin kenya biyo wax lagu qarsada layahay ammaanaan la doonayn ha haddaan nahay annagu casimada laumoja wan kenya saasaan la doonayn aad iyo aad laakiin way socon weyse waxaa la iska rabaa sidaan inay iska ahaato ku socda dhe sidaan sidaanaa la doonaya weligeedna waa la rabay waxaa kuuraha loo boogaya mar walba waa sidaan kenya inay ahaato kenya beelay isku dirirayaan kenya maskiina marka beentii ummadda halow waan ku maqlay adeer calisow aad baan ku dhegeysanayaa eh, kenya ummaddii maaragta wixii been loo sheegayay oo kaasi kuwa mitihani in la joojiyo waad arkaysaa Eh, waa in la joojiyo waa ujeeda canshuurta si loo loo dadkii loogu kordhinayo dadka dhibaatada haysata shidaalka se u qaaloobay oo labaatan shilin lagu daran weligeed la arag waa sidaan horumarka Shukran.
waxa weeye waxa weeye hasla iyo hasla ah, ah, bottom is up-ka iyo waa sida tan aad baad umaadsan tahay baaba calisow marka salaad guurdoon iyo ha iska soo galaanayo sembulaha wayagoo iska amaanaano marka aad baad umaadsan tahay shukran aad baan aad baan u jeclay adeer calisow markuu qadka telefoonka soo galo dabcan inuu wax dura ma ogi yani is- asiga iskama fadhin karo Eh, walaal soo dhowo magacaaga Hello.
waan ku salaamaya soo dhowo Hello, salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Waa aniga Cabdullaahi Haajir oo joogo Masalaani.
مسلاني عبد الله يكورن Waa fiican tahay alxamdulilah.
مسلاني واتي مس- مسلاني أنا قانا مستي قارسة Masalaani tii waxay Masalaani oo aheedo.
وي تي وينت ميا Ha ha.
آه، بولدان ساكا جوكتا Maxaa ka jooga dhafar bataan?
دبر متان ميا Ha.
هيا ساك بالكورة ساك دبر متان Alxamdulilah aad aad loo barwaaqaysay inaa caruurtana iskuulka aadeen ilmana dugsiga baa aadeen.
هيا Midan waa fasaxee.
واسح Alxamdulilah aad aad fiican wax dhiba ma jiro. Maxaa ku jinay fataay FM waa waa salaamada Maxamuud Tahir aan waay maxaa muxansan yahay.
بلو بلو أنا أنا وركا ما هينا بل أنا هذا بافنا واي أد بضبا سنتاي Waa maasada wala شكرا أد بو ماسن يا صاحب كاسي دبر متان دنكاس مسلاني xigaha kale qadka telefoonka maxamuud daahir dabcan laga yaaba inuu yara cajisan yahay mise laga yaaba qadka inuu su- u soo wacayo ku rafaaday way dhici kartaa walaal soo dhowo magacaaga
sahar waa faarax saamur saangur ka waran faaraxow wallahi way si fiican saamur si fiican baa lagu waabariyey in wax kastana si ilaah u talagalay weeyaan mhm
marka in abaarta ilah noo soo baxay ayaan leenahay in asxaabta dhan ay soo dhawaan subax wanaagsan ma leena subax shukran aad baa mahadsantay faarax saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waxana sibaad leeday ay dhadhay boqorada reer cilaansa dhankaasi kawntiga madheera kaala soo xiriiraya boqorada maneera ka waran
maasha allah jeega aad buu u degyan madheera waxaa lahaa inuu kuma jiraan adiga dhammaan dhegeystayaasha waxay leedahay subax wacan oo wanaagsan shaqada ku wanaagsan baad ku leeyahay aad baa umahadsantahay ka wanaagsan boqorada way mahadsantahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله ما صدق لك سومان
الحمد لله إذا عبدنا وطلبنا لكن على صوت لمبرك السفركم من إيكي سهرة وطاقة مرتب سعيد إذا مهلي waatahay haddan kugu celinaya hadduu ilaahay raali kan eh, hadduu ilaahay raali dhaho waan siinaya dhegeystahaas walaal soo dhawow waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam
walaal waxaan kaa soo wacayaa dugub meel dhaha dugub haye ka waran saaka dugub alxamdulilah nabada lagu waabariistay ilaahay baa mahad iska lacelinaa saaka waa calaamo ku farxan yahay haye waan rajaynayna roob baan saaka rajayn calaamadiisa waa muuqdaan aa sax walayna ilaac waa arkayn Mhm.
alxamdulilah waa barwaaqaysan walaalow shukran aad baad mahadsantahay saaxiib dugub waan salaamaynaa walaal soo dhawow وماريشة جت حرق فتاة دحلي marishay dhagaxley ka waran saaka ما شاء الله والله عاو بري ما شاء الله dhagdhag soo ma ahan ها عرسنا معاه رب ما سو سعد ha ilmihii waa u canjeera karsatay aad baad umahadsantahay mariish ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka hoggaanka imika si toos aynooga bilaabna arrimaha oo arrimaha qoyska barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa daadiin doonaan ila socodsiin doonaan anigu ah yuusuf bagad saakan waxaan diiradda ku saari doonaa kaga eegi doonaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi tiro badan oo markaas inta badan ragga soomaaliyeed ee badi badankooda ay ku socdaan inkastoo laakiin ayana qiil ay raadin doonaan saaka bal qiilka saaka loo raadinayo maxay mise qiilka ay raadinayaan maxay tahay mise la soo bixi doonaan arrimahaas ay saaka dhegeystayaal isku dhacburin doonaa bal gabdhaha weliba xaasaska dhegeystayaal ayaan ka hadlayaa kuwa la qabo iyo weliba kuwa xitaa haasaamaha mararka qaar oo marka kuwa dabcan ay gabadha u doonan tahay mise gabadha sida caadiga ay tahay ma aha kuwa markaasi shukaansiga u dhexeeya oo ma ee, tilaabada hore ku jira ma aha laakiin kuwa markaasi tilaabada ama buundada markaasi ka gudbaya ayaan ka hadlayna saaka waxyaala fara badan ayaan eegi doonaa dhegeysaa taarikhda saaka waxay ku beegan tahay toddoba labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun laba labaatanka laakiin marka hore dhegeystayaal intaanan gudagin arrimahaas aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ee mar waliba u hasha- ah, u haysa macaamiisheeda inay adeegsan karaan si heli karaan adeegyada kala duwan ee shirkadda ugu talagashay macaamiisha safaricom haatan waxay helayaan ama heli karaan fursadaha aad ku iibsan karto telefoon casri ah oo 4G labaatan shan dhegeysan maalin waliba safaricom waxay hadda doonayaan ama ay doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shan malyan waliba fursadan oo keli waxaa kaga faa'iidsan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka ee kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshnaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay 2 g 3 g adeegan waxaa la dhaali pamdogo mdogo telefoonka dhegeystayaal oo micnaheedu markaas ay tahay tartiib tartiib iskaga bixiya adeegyada markaas shirkada aad ka qaadanayso hadday tahay telefoonkaasi ah, d- dabcan waa telefoonka new neon raybro tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub waxaa haddaba ka mid ah dhegeystayaal googolka waxaa kaga baari karto dayta waxbarashadaada weliba ardada jaamacadaha kolejyada iskuulada sare akhristaan inay markaasi fursado fara badan u heli karaan wax ku baaran karaan weliba kuwa shaqo la-aanta iyaga shaqo inaad kasii baarsan karaan googolka ama qaraarada googolka ama google map waxa u taqaanaa dhegeystayaal haddii magaalo aad ka cusubn tahay aad ku ogaan kartaa halkaa ku sugantahay iyo meesha aad u joogto ama meesha aad u je- u jeedid sawiro ayaad ku qaadan kartaa telefoonka sidoo kalena batri awoodiisa heer sare ah waxaana arkaysaa dhegeysta dad fara badan oo kaga faa'iidaysta telefoonkan casriga ee new neon raybro waxaana ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay iminkan saqa- dabcan ku naanoonayaan kuna faanayaan dhegeystayaal ee wax badan markaasi ay noloshooda ka qabsadeen xasqurxinta cilaanka iyo weliba sida hablaha isku soo saaran inay markaas ayagana ka qayb qaateen kaga faa'iidaysteen maxaamiisha sidoo kale dhegeystayaal waxaa laga doonaya inay firiyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ee new neon raybro iyo in kale fursadan lipa mudhowga mudhowga tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursadaha lipa mudhowga mudhowgo si aad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees star five four four hash kadib wuxuu la libaa mudhowga mudhowga haddii aad markaas u qalanta waxaad helaysaa fariin kadib waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacag hesho waana in sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas aad ku da-aadid kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo hormaraysa halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi a fursad adigana ku siinaysa in si tartiib tartiib aad iskaga bixiso haddii aadan fursadan u haysanin ama sidoo kale shirkadda ay ku siinin micneheedu waxay tahay inaa markaas adiga dabcan aad haysato telefoonka oo iminkana la doonaya dadka kale ina markaas aan dhiirgelin ay qaataan telefoonka si dunida oo la jahan qaadaan oona ogana faa'iidaystaan shirka dabcan dunida markaasi cadsiriyowday oo faa'iido fara badan ay u noqoto ama ay ka faa'idaystaan shirkadda isgaarsiinta iminka telefoonkaasi soo qabso dukaanka kugu dhow teg ee dhegeysta safaricom kadibna waxaad tegaysaa halkaasi adigoo la tegay dabcan horta marka hore qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhoga mudhoga haddii markaasi fariin ay kuusoo dhacdo oo lagugu ogolaanayo halkaasi tegaysaa adigoo sharcigaada la tegaya sidoo kale lacag shan boqol iyo labaatan shilin oo horumaris ah oo maalintaasi markaasi nolosha caadiga aad kusii badan aad dabcan kuga bilaabayso shanta boqol oo horumaris dhegeyste maanta balanteena ahaato fursadda ay iminka shirkadda markaasi keenayso oo lagu amarmarinaya dhegeystayaal dhammaan ama dhegeysta dhammaan la siinayo saaxiibada telefoon la-aanta dhegeystayaal waa hagaaga dhegeysta barnaamijka dib ugu soo noqono saaxib ayaal waxaan saaka diradda ku saaraynaa sidee markaasi aad ku garan kartaa waxa ay markaasi ka fakarayso ama gabadha waxay ka fakarayso mise gabadha waxay u baahan tahay gabadhu inta badan ragga waxaa lagu tilmaamaa in badinkooda maqbaday oo dabcan tirad markii la fiiriyo tiro fara badan in dumarka aysan war ka hayinba waa xaasaska markaasi ay wada joogaan carruurta u hayaan ilaa markaasu keliya gabadha wax ay weydiisato mise gabadha ay wax ka dalbato in muddo wakhti fara badan markii laga joogo ragga soomaaliyada badi uga badan ee leeyahay dhegeystayaal markii la fiiriyo ilaa gabadha wax ay weydiisa ma ogyahay dabcan ugama garanayo dabcan rag badana saaka gees ii fiirinayaan oo ma fiirin doonaan dabcan waa fiirin doontaa laakiin waa in runtaas ku sheegnaa haddaba sababta waxaa keentaan is ogaan doonaa iyo waxa markaasi kalifayo iyo qofka inkastoo markaasi ragga lagu leeyahay in markaasi ay doonayaan inay dumarka ama aysan rabinba dumarka inay fahmaan jeebkooda laakiin waxay markaasi in badanna ay jecel yihiin ragga soomaaliyeed inay ku qanciyaan waxa jaabkooda keliya ka soo saaraan oo keliya masruufka qoyska loogu talagalay dhegeysa ma ah mid dheeri ah oo gabdha manacan ugu talagalayo mise loogu talagalayo laakiin waxaa leeyahay mid wuxuu markaasi keliya ka fog dabcan uu ka diidsan yahay ama uu ka cararahaya in gabadha markaasi jeebka ay ogaato haba ogaatee maxaa markaasi sii xigaya dhegeystayaal haddaba arrimo fara badanna saaka ka hadli doonaa dhegeystayaal waxaana markaasi diiradda saaraynaa waxyaalaha markaasi loo baahan yahay dabcan ilaa iyo inta qodob oo markaas aan ka gaarno laakiin afar qodob baa markaas isla fiirinaya isla eegeyna dhegeysta iyadoo qodobka koowaad aan eegi doono haddaba waxaa markaas eegeyna dhegeysta waa inaad markaasi aada ogaato dumarka waxay doonayaan ragga halkan si dadban lala hadlaya dhegeystayaal waa inaad ogaato gaba dumarka ama gabadha xaaskaada ama gabadha marwadaada ah waa inaad ogaataa waxay dabcan ay doonayaan ama ay doonayso gabadhaada inaadan markaasi diidin adiga dhegeystayaal keliya marka hore adiga ha kaa bilaabto qofkan inaad markaasi adiga dareenkeeda aada ogaato mise qofkan waxay damacsan tahay mise waxay jeceshahay taas markaad la kulanto waxaa markaasi laga yaabaa inaad markaasi ka niya jabto de fahamkooda marka ugu horeysaba waayo dumarka waxay markaasi way kala gedisan yihiin oo isku mid ma aha qaar ay wax markaasi sheeganayaan qaarna wax ma sheeganayaan qaarna waa markaasi dabcan buuq bay xoog ay ku qaadanayaan isku mid ma aha laakiin marka hore intaba taasi buuq iyo qayle iyo weliba sheegasho imaanin ayaa markaasi lagaa doonaya in aad markaasi kala saarto gabadha waxaad siinayso iyo wakhtiga markaas aad siinayso wixii markaasi ballan aad uga qaadayso oo markaas aad u fulinayso hadday tahay markaasi wax adiga aad hadiyada u keenayso iyo hadday tahay wax adiga markaasi aad leedahay dabcan koca ku soo adeego ee markaasi ka baxsan biilkeeda ogaashuhu dumarka ayaa markaasi micno fara badan ku keeni karta qofka iyadoo markaasi xiiso qaybo badan xiisa qaybaha dambe ay ku jiraan laakiin halkan waxaan ka hadlaynaa dhegeystayaal qofka marka hore inuu fahmo laga doonayo dumarkiisa ama xaasaskiisa dhegeystayaal mase xaaska hadduu leeyahy qofka inta markaasi u soo tallaabin ama dhankeeda ama dhankiisaysan soo aadin ayaa laga doonayaa marka hore fahan fog inuu yeesho qofka si asaga markaasi dhibaatadii culeysada markare uusan ugu noqonin haddii markaasi ay noqotona dumarka waxaa leeyahay dumarka waa dadka markaasi ama shakhsiyaadka markaasi ugu xukunka dhow dhegeystayaal ama waxyaalaha markaasi xukumaan maskaxda waxay badan ka xukumayaan dhegeystayaal oo durbo waxaa arkaysa jawaabo deg deg oo imaanayaan gabadha markaas ay jeedinayso laga yaabaa qofka markaas ninkeeda inay ku tilmaamto nin aan waxba aan fahmaynin nin aan garaad lahayn mise nin aan garasho lahayn ogo marka gabadha saas ay kuu qaadanayso ogsoonow kuma dareensinayso hortaada kama dhahayso laakiin qalbigay ku haysanaysaa niyada ku haysanaysaa inaad markaasi garasho lahayn laakiin adiga see ku dhici kartaa qof xaas ah qof dumar ah qof gurigaada ku jooga inaad markaasi aad biilkeeda aad markaasi aad ku xisaabtanta keliya ah ayada waxyaala fara badan iskaaga baahan yihiin dhegeysta laakiin inta badan dumarka waa waa raalli hada inta badan ragga soomaaliyeed ayaa taasi u badanaya laleeyahay inay markaasi ka gaabsadaan laakiin waa iska dhici kartaa tabarti inay tahay laakiin qaab kale halkan markaasi ayadana lagugu sifi- lagugu sifisirayaa laleeyahay inaad markaasi kala saarto tabarta adiga ku hayso iyo weliba gabadha masruufka ay kaa rabto waa inaad kala ogaato masruufka gabadha ah, markaasi waajibka kaa saaran yahay oo aad markaasi doonayso inaad dareensiisa dhegeyste oo markaas aan biilka ku jirin keliya laakiin waxaan ognahay inaan biilka markaas lana soo orodno waxaan ognahay gabadh inaan biilkan ku siiyo biilka maxaa intay kala geysaa keliya laakiin aad- inaad markaas dareenka keliya xambaarsantahay gabadha inay ah waxyaalaha markaas u baahan tahay wax adiga laga yaabaa inaan markaas qaban karin waxaa markaas laga yaabaa in adiga dan kuu ahayn laakiin laga yaabaa in ayada dan u tahay inay ku qabsan rabto ama doonayso inay ku qabsato waa tan markaas lagu dada- lagu leeyahay dabcan hadiidin xitaa hadday kula imaato laakiin marka hore waxaa lagu leeyahay intaysan imaanin mise tilaabo dhankaada uusan u soo dhaqaaqin oo ay markaas inaad ogaataa gabadhaha indhaheeda ka ogaataa habdhaqankeeda inaad ka ogaataa dhegeystaal iyo weliba socodkeeda gabadha inaad ka ogaataa inay markaas wax damacsan tahay mise wax ay rabto gabadha ma aha rabitaan kale dhegeysa waxaa laga hadlaa rabitaanka gabadha asaasigeeda u ah ee ma doonayso wax inay nolosheeda ku qabsato hadday tahay inay gabadha markaas ayada wax soo iibsato hadday tahay hadday doonayso inay kaba soo iibsato hadday doonayso inay gabadha dhar soo gadato hadday doonayso gabadha inay waxyaalaha hadda suuqa ku jira diracyada inay soo qaadato soo iibsato biilka sidoo kale isku jaangoynayso sidoo kale waxba uusan uga soo haraynin laga yaaba inaad markaas gabadha haddana ay waxgarad ay tahay oo ku fahmayso inay waxbasan hayin laakiin dumarka ma ogaan karaan badinkooda inaad lacag leedahay mise inaan lacag lahayn ninka ragga asaga keliya ku xiran tahay markuu wax fahansan yahay yaa markuu mar lacag leeyahay markuu lacag lahayn asaga keliya ku xiran tahay inuu dumarkiisa fahansiyo dhegeystayaal inkastoo laakiin dadka fara badan ama rag fara badan ay tika- taasi ka soo horjeedaan marna si marna ma hayi marna waa la heli dhegeystayaal waa saddexda shay aad markaasi qancin karto dumarka marna si lagu leeyahay dhegeysta waa inaad siisaa adi- ayadoo marka aysan ku weydinin dhegeyste haddii markaasi ay ku weydiiso waa in durba markaasi aad siisaa aad raalli hada marka aad waa inta ay markaasi ku weydininba inaad siisa dhegeystayaal adiga markaasi aad kula horkacdo mise aad uga hormarto kadibna aad siiso qofkaasi waa tan suurtagelin karto raalli ahaanshaha gabadha ay markaasi dam- marka dambe ama marka horeba kugu dhaqaaqi karto dhegeysta fahmi karto dhegeystayaal in mar kalaysan ku weydinaynin haddii aad markaasi gacantaada u furto dhegeystay waxaan kuu hubaa laleeyahay ama dabcan laleeyahay in markaas adiga ay dib- ay- ama dib ay kugu soo noqon karto lacagtaasi mise wax adig markaas aad u keeni aad ya- siinayso inay markaas adiga ku keedinayso waa sida markaasi qaarkood ay leeyihiin inkastoo laakiin dumarkaysan haddana isku mid ahayn haddana waa lasii dabcan ay kala gedisan yihiin leeyahay waa lasii kala qaadaya haddana haddii markaas haddii adiga aad u garato waa sax laakiin hadday ku weydiisana waa ku weydiisatana waa inaad siisaa haddii aad uga ballan qaadana waa inaad siisaa laakiin haddana waxaa lagu leeyahay dhegeystayaal hal meel dabcan meeshaadu keliya taagnaanin oo mar weliba qofka ma hayi karo laakiin marka kaliya gabadha ay hayin ama raalli hada ninkii ninka lacagta markuu hayin mise shayga markuu hayin keli waxay fahmi kartaa uu kal- ay- uu- dabcan uu kala horimaan karo uu dhihi karo ma hayin anigaa ku siin doonaa dabcan laga yaabaa si- ay- way sugaysaa wakti fara badan lacagtaas in la siiyo mise waxa looga ballan qaada in la siiyo dumarka waa dadka aan waxba hilmaamin dhegeystayaal haddii xitaa la hilmaamana ama ninka iska hilmaamo wakhti kale oo laisku dhaco ayay soo hadal qaadi oo leedahay hadda ka horaan sidan kula imaaday hadda ka horaan sidaan ku dhahay weli dheg jalaq imaa siinin oo weli waxaa iska dhigtay qof markaas isdabaalinayo dabaal iska dhigayo waa islaayada ogow haddee ogow dumarkan berri way ku amaan berri dambana way ku caynaysaa ama berri dambe wax bay kaa sheegaysaa waa isla ayadii dumarka si fiican u dhegeysaa lagu leeyahay amaahda dhabcan dhege- dhegaheeda markaasi ku dhacayso ama amaahii dhagahaaga iyo dareenkaaga oo dhan marka ay markaasi kuu sheekaynayso isla isla jir oo waxaa lagu leeyahay yay hadal hoosta kaa gelinin dhegeyste waxaa lagu leeyahay si fiican u dhegeysa gabadhaada xaaskaada marwadaada oo dhagaheeda markaas u raarici dareenkaada dhan oo sii qofka markay kuu sheekaynayso hadalka ay kuu sheegayso oona iska jir ayaa lagu leeyahay oo ha ismashquulinin laga yaabaa hadal markaas inay hoosta kuu geliso oo adigana durba aad ballan qaado oo laga yaabaa in mashquulka a keenayso mashquulkaasi faraha badan waxaa ku mashquulinayo keliya ina markaas ay ku dhegatiraan hadallada qaar ee kasoo baxayo gabadha iyo adigoo markaas laga yaaba durbe inaad go-aan gaarto laga yaabaa in arrin culus ay kuu sheegayso laga yaabaa arrin adiga markaasi dan xitaa aa awoodi karin inay markaasi kuu sheegayso mid arrin aad kugu adkaan karayso inay kuu sheegayso laakiin dumarka waxaa leeyahay shayga keliya oo markaasi la fahmi karo aan la fahmi karinna ayaga isku darsadeen dabcan waa in markaas ninka ragga markay sheekeynayso mise wax u sheegayso mise arrimo ay ka wada hadlayaan waa in markaasi uu dhegano raarici gabadha dhegaysto wax ay kala hadlayso iyo waxa markaas ay sheegayso haddii jawaabaha qaar ay markaas isku dhacaan ama jawaabaha qaar uu bixin karo waa inuu bixiyaa haddii jawaab markaas ay kugu adkaato inaad markaas sheegtana waxaa markaas lagaa doonaya in aad mermeeriso gabadha oo aad markaas jawaab haa iyo maya san bixin dhegeyste ugu celceli qayb fara badan ka soo gal taasi keliya la sahli karaa haddii su-aasha ah si dadban hoos ay kaaga geliso waana shayga su-aalaha fudud markaas bixiya dumarka oo isla markii maskaxda kusoo dhaca raggana hoosta ka geliya arrimaha qaarkood waxay markaasi kugu sheegi doontaa oraah ahaan dhegeyste halka kalena ay tilmaamaha jidhka ay kugu sheegi karto gabadha dabcan soo gudbin kara arrimo fara badan oo qofka markaasi noqon karo inuu asaga markaasi garaadkiisa iyo fahankiisa keliya ku xiran tahay haddii markaas oraha lagugu sheego oo dabcan dabcan qofka wuxuu noqonayaa qof markaas la tilmaamaya isaga mise ninkii la tilmaamaya gabadha ay leedahay waa inaad sidan samaysaa mise sidan aa sheegtaa mise sidan aa dhahdaa tusaale ahaan aan usoo qaadanaynaa laakiin haddii markaasi jirka ay kugu tustana waa tilmaamaha markaas labada qof oo qoyska ah ayaga fahmi kara mise isfahmi karaa laakiin inta badan dumarka haddana waxaa leeyahay isku mid ma aha oo qaarkood waxay inta badan labadaba ma sheegaan markay danta keli wadato ayaa hadal ka soo baxa gabadha mise oraha ay ka soo baxdaa gabadha laakiin marka kale meelaha qaar ay ka liitaan oo tilmaamaha oo laakiin laga yaabaa tilmaamaha markay dabcan la fahansiin kara ninka meelaha qaar aniga gobolka qoybari aad baan u aqaanaaye haddii gabadha dabcan laga yaabo inay intay timaheeda sii daaysato mise dirac yaro oo qurux badan soo xirato oo fadhiga soo agmarto inuu xitaa ninkasan aad ugu sii mashquulin waxay ka mid tahay tilmaamaha jirka ka mid tahay dhegeyste ragga fahmi karaa fahmi karaa halka dabcan hadalka aad ugu yar yihiin oo ma tilmaamaan hadalka laakiin hadalka wuxuu ka soo baxaa markay dan wada gabadha haddii gabadhaasi dan wado dantaasi ay kuu sheeganaysaa laakiin dan kale oo markaas ayada danteeda ah maya ha ka yaabin danta oo danteeda qaaska ah maya ha ka yaabin ana kule laakiin danteeda goonida ah hadalka inaan sii dhidheereey ma rabo laakiin danteeda caadiga markay wax u baahan tahay oo markay dabcan ka hadlay baahitaanka waxaan ka hadlaya markay wax u baahan tahay waxaan ka hadlaya markay u baahan tahay in wax soo iibsato markay u baahan tahay in ayuutadii mise hagbaddii ay ku jirtay lacag ay wayso mise wax in loo kororiyo mise inay u baahan tahay in shay deyn lagu lahaa laga bixiyo mise wax in markaas reerka doonayso inay kusoo kordhiso mise alaab inay guriga keenato waxyaalo fara badan ayay markaasi suurtagelin kartaa in gabadha ay sheegto mise afkeedu ka soo baxo halka qaarna tilmaamaha jirka ay iskugu darayaan si markaas raggooda u jilciyaan oo waxay doonaan markaas u samayn karaan mise oo qaadi karaan mise ballan ula geli karaan waa habka markaas tacticska mise maskaxda faraha badan ay dumarka degaan waa muhiim in la fahmo oraahdeeda iyo weliba sida ay markaas nafteeda markaas dabcan u cabirayso gabadha haddii nafsadeeda gabadha ay cabirayso iyo weliba waxa halkudhigeeda hadalladeeda isqabanayaan ninkana sidoo kale qancin karo ama sidoo kale ninkana ka dhaaricin karta waxa ay u baahan tahay waa shay keliya naga doonaya in ragga ay fahmaan oo dood iyo shaki fara badan aysan gelinin waxaana markaasi ku salaynaysaa inaad markaasi baarto dabeecadaheeda gabadha farxaddeeda iyo weliba waxyaabaha markaasi ay gabadha neceb tahay haddii aad ogaato arrintaasina waxay kuu sahlaysaa kuuna fududaynaysaa inaad kuuna sahlaysaa inaad barato qofkaasi waxay markii dambe mustaqbalkeeda iyo weliba waqtiga fog ee nolosha intay kula joogto gabadha ay ama fahmi karto waxaa markaas ogaan kartaa gabadha waxay dabcan maanta ay la soo wadato mise la soo kuursantahay gabadha mise waxay markaas doonayso inaad la soo shirtigto mise waxay doonaysa inay kuu sheegto mise waxay doonaysa waxay la gabanayso mise waxay u baahan tahay gabadha adigoo markaasi dabcan weydanin ayaa markaas indheheeda ka garanaysa iyo xaragadeeda iyo guriga markay joogto ayaa ka fahmi kartaa in maanta dan ay leedahay gabadha dantaasi ayaa markaas qofku u keeni karaa ninka inuusan ka jeysanin ama uusan ka dhaqaaqin gabadha ayadoo markaas u baahan dantaasna dabcan in laga doonayo qofka inuu u fuliyo una sahlo waxay gabadha u baahan tahay farxaddeeda ayaa markaasi dabooshay waxaa sidoo kale heshay dabcan ay heshay gabadha farxaddeeda waxaa sidoo kale agteeda markaas aad ka tahay qof markaas qiimo badan waxaa agteeda markaas ka tahay qof la fahmi karo waxaana agteeda markaas ka tahay qof qiimo badan laakiin waa sidaan horaanba kuu sheegay dhegaystayaal waxaa laga yaaba mararka qaar dumarka intay agtaada soo fariisto mase ninkeeda hortiisa kuma dhihi karto qofkan waa doqon qofkan waa wax ma fahmayo qofkan garaadi ma lahan kuma dhehayso laakiin waxaa laga yaabaa in uurka ay kugu haysto ayadoo sidoo kale laga yaabaa inay ku jeceshahay mise caruurtaas aad u hayso ama caruurta ay hayso inay kugu jeceshahay mise qoyskaas ay kugu jeceshahay in haddana laga yaabaa in uurka in yar ama wax yar ay kaaga haysato haddana ilaan dumarka dhammaan sida qeybaha markaasi nidaamka dabcan markii laga hadlayo jeceelka waxaa leeyahay badinkooda wax way jeclaadaan laakiin ogsoonow boqolkiiba dhammaan ma aha in badan ma la sheego in boqolkiiba wax ay jeclaadaan shay keliya isbedeli kara waxaa laga yaabaa in shaygii boqolkiiba markay tahay siddeetan in afartan ee durbo ay tuuraan oo konton ay soo harto haddii markaas nusqaan weyn baa markaas imaanaya waxaa la leeyahay waa in markaas si fiican u dhegayso fahmo qofkan waxa ulajeedadeeda ay tahay una sahli kara asagana ama u fududayn karo waxa ay gabadhan rabto dhegeystayaal dabiicad ahaan raaligelin karo ama ay raalingelin karaysa gabadha ama farxadgelin karayso dhegeystayaal waxyaabaha markaas ay necab tahayna wuu og yahay gabadha haddii markaas dabcan ninka gabadhan ay waxay u baahan tahay ama wixii la doonay inay inay gabadha fahanto mise uu la jahan qaado bar ka waran haddii markaas uu ka sii jeeso mise uu ka tego waxay noqonaysaa in markaas uusan fahmin sidoo kalena gabadha ay necab tahay dabcan kasii jeesiga ma doonayso gabadha ninkeeda inuu kasii jeesto oo aad dee markaas u dhibsataa oo waba xanaaqdaa oo markaas xitaa maba ogolaan karto bal iminkan aan soo qabta dhegeysta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah faadmalaki stuudio halbaad ku suganta dhegeysta shirkada isgaarsiinta etel etel iminka waxay ku keentay adeega xowliga dheer ee foji etel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ku helayso ismaamalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka ugu isticmaali karo dhegeys mala socota in etel u yahay mid awoodi karto oo aad si aad ku helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka ah ama ku bir adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar geys ama star tree tree four hish hadaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaa go mise kaa istaagayo hadaad wax soo daajiidsanayso sidoo kale kuma dhiwaayo waayo maba ah mid markaas culaysa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teloteg laanta kugu dhowa ee telesoona qabsa lafta ee telefoji qaraa xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuusii dheer dhageysay inaad markaasi aad ku naaloonayso adeegyada markaas ee tilmani oo aad si bilaash ah lacag aad ugu diri karto waxaana sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta marka wax iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adeegyada adigoo markaas adeegsanayo islamarka siimkarka eetel shirkada doontaba internetka eetel foji wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaalo fara badan sida inaad ka daawato xirfadaha dabcan oo aad ka barato cishirada iskuulada sidoo kale aad ka muraajaceysan karto cishirada layliga waqtiyada iskuullada madaariista dugsiyada dhegeystayaal maanta ka faaidyso soo qabsada dhegeystayaal koormaad ka faa'idaysanaysaa waa markaad leedahay telefoon casri ah dhegeystayaal smartphone-ka hel qadka wanaagsan airtel dhegeysta maanta ka faa'idayso adoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree two four hash ku biir qadka airtel dhegeystayaal soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeysta shirkada isgaarsiinta safaricom shirkada safaricom waxay mar weliba macmiisha u haysaa adeegya wanaagsan ee ku farxaan macmiisha macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay iibsan karaan telefoonka casriga ah ay ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba safaricom waxay haa doonayaan in macaamiisha ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka ah waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub a new new raybro aad waxaa ku iibsan kartaa labaatan shin maalin waliba muddada keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaanka baabe tolshalaha dhah soomaalida waana macaamiisha telefoonku yahay two g three g adeegan adeegana waxaa la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo micneeda ay tahay in tartiib tartiib aad dabcan iskaga bixin karta adeegan adigoo si qasab ah ama haraka aysan kugu jirin dhegeyse tusaale dhegeyse markaa haysataa telefoon casri ah oo internet aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaalo fara badan inaad ka barato xirfadaha cusub qofka u baahan yahay waxaa kamid ah sidoo kale google ka dhegeysa in qofku wax kaga baari karo sidoo kale in wax uu ka muraajaceysan karo qaybta internetka iyo sidoo kale shaqo kaga raadsan karo waxaa sidoo kale kamid ah qaraarada google-ka ama google maab wax u taqaano dhegeystayaal haddii qofka magaalada ku cusub tusaalo kale nairobi hadduu qofka joogo meel magaalaka dabcan uu u socdo xaafadaha kale inuu telefoonka keli la soo baxayo telefoonkaasi new new ray bro kadibna uu raadsan kara meesha uu socdo sawirro qurux badan iyo sidoo kale qaada telefoonka waxaa sidoo kale telefoonka ku jira bitri culus waqti badan ku haya dhegeystayaal waxaa sidoo kale intaasi kuusii dheer dhegeystaan in gabdho fara badan ay ka faa'idaysteen fursadaha dabcan telefoonkan cusub ee union raybro qaar ayaa markaasi ka bartay qaabka cunno karinta qaab ayaa ka barteen qaabka sidii xitaa laisku qurxiyo dumarka ay isku qurxiyaan uga faa'idaystaan guryaha markay joogaan markay xafladaha iyo aroosyada ay jiraan lansaarka qurxinta ka mid taha dhegeystayaal waxaaba intaasi kuusii dheer waqtiyada dugsiyada ay xiran yihiin caruurta markaasi iyo waqtiyada xiran yihiin waqtiyada furan yihiin caruurta ay ka faa'iidaysan karaan waxbarashada qaabka online-ka caruurta iskuullada looga soo dhiiba dhegeysta oo homework dhegeystayaal mise casharada layliga wax badan ay kaga faa'iidi karaan macamish waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new raybro iyo in kale fursadda lifa mudhogomadho tani waxay markaas dhimcinay tahay haddaad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lifa mudhogomdhogo si aad markaas u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees mr five four four hash kadibna xula dhipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalantaan waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom marka lacagta hesho waana in sidaga u dhaqsiyaha badan ah halkaasi ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol horumaraysa halka baaqigaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda sagaal bilood ama nine month aad ku bixinaysaa dhegeystayaal taasi ayay fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib aada u bixiso haddii aadan fursaddan haynin ama haysanin inaad hesho waxay micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saara dadka a haysanin telefoonka casriga si aad u gaardho maanta aad heli kartaa xidig shan afar afar afar gees mstar five four four hash dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan ayaan saaxiibada leeyahay goorrow dhegeystayaasha qaadka telefoonada siin doona si ay barnaamijka oo saaka markaasi xiiso gooniya leh oo dhegeystana ku ogaan doono waxyaalo fara badan oo anaga markaasi naga kala qarsoon dhegeystayaal hadday tahay dumarkii hadday tahay ragga ayaan saaka soo bandhigi doonaa bal si arrintan wax badan wax looga qabto sidoo kalena ay anagana cashir nooga noqoto sidoo kale gabdhaha iyo raggaba ayagana faa'iido badan ay ugu noqoto dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal iyadoo qodobo markaas aan ka soo hadalna bal iminka qodobka saddexaad aan kasii hadle ha noqonin keliya taliye dabcan ha isku dayin inaad markaasi amar la timaado balse weydii waxaynu markaasi ogeyn gabadha adiga laga yaaba inaad dabcan ogeyn ayada laga yaaba inay wax ogaan u tahay gabadha markaasi amarka as qaadanayso jooji waxaa laga doonaya keliya inaad la tashato bal arrimo fara badan aa weydiso waa keliya shayga labada qof isku fahmi karaan laakiin haddaad markaasi tilmaamo kala duwan aad la imaato balse taasi waxay dabcan sumcadeeda ay u dhimaysaa iyadoo laga yaaba wixii guriga ka socda og in adiga markaasi iska dhigto qof wax walba og sidaa waxaa markaasi ku ogaan kartaa inuu markaasi qofka u dhigi kara hadalka ama qofku hadalku inuu noocuu doono u dhigi karo mise u bedbedeli karo ku siin karo ama ku siin mayso dhegeysaal warcelin markaas aad markaasi ku qanacdo balse ha ka yaabin dabcan inaad markaasi wixii adiga aad aad sixi weysay in ayada markaasi ay saxda lagama yaabo dumarka noocyadaas isku bedelaan inta badan balse waxaa laleeyahay dabcan jawaabaha markaas aad bixinayso waa mid markaas marka hore lagaa doonayo in adiga saxdo oo noqoto mid markaasi aad uga agdhow mid markaasi saaxiib la ah mid markaasi wax walba la tashan karo weydiin karo si markaas uu ogaado siraha markaasi gabadha u qarsoon iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi doonayso inay markaas usoo bandhigto haddii aad markaasi dumarkaada saaxiib ama xaasaskaada saaxiibaad iskaga dhigin oo sidoo kale aad aad uga agdhowaanin waxay noqonaysaa in waxyaalo fara badan ay qarin karto ilan dabcan waxay iska dhaadhicinaysaa in aad dabcan adiga xitaa dana iskaga dhigaynin marka ayada maxaa waxay kudhehaysaa iska isweydiinaysaa maxaa kuwaalaya adaga oo adiga markaas la ordaysaa si asaga markaas uu ku imaanaynin uu waxba ku weydiinaynin oo xaaladda ku weydiinaynin iyo wax se u socdaan ku weydiinaynin iyo xaaladda gabadha aad weydiinaynin sidee markaas wax kaa yihiin sidee wax kaa qaldan yihiin waxaad u baahan tahay dabcan marka qaar waa muhiim inaad markaas weydiiso iyo qofka markaas inaad kadis wax uga dhigto waa shay markaas aan isku mid ahayn dhegeystayaal oo qofka markaas noqon karto inay markaas saaxiib dhow kula noqon karto wax walba kuu sheegan karto sira fara badan oo markaas adiga kaa qarsoon dhegeystayaal ay markaas soo bandhigi karto dabcan iska dhigin nin weliba wax badan og ha iska dhigin nin wax walibo markaas guriga ka socda og ha iska dhigin nin wax walibo markaas gabadha inay wax u baahneen inay wax u baahan tahay ha iska dhiga iska natira iska jahil bixinaya dhegeystayaal taasi ma aha mid markaas gabadha nafsadeeda raaligelin karto laakiin waxaa leeyahay qofkaasi keliya taliye markaas guriga uu keliya ka yahay oo asaga wuxuu doonaya keliya wuxuu doono inuu dabco wuxuu doono inuu sameeyo laakiin taasi dabcan dumarka inta badan ma xiiseeyaan oo kama helaan oo markaas ma soo dhaweeyaan keliya waa kuwa markaas uurka ka bukaa leeyahay oo markaas dhibaato xitaa ku qabaan ragga taasi ayaa doonaysaa in shaksiga markii dambe uu isku bedelo qof qaylo badan qof buuq badan qof dagaal badan qof rabshad badan oo markaasi gabadha qargargeliya dhegeystayaal raqan qaar ayaa markaasi jiraan si gabdhaha waxba aysan u weydinin dagaal kala hormaanayo buuq kala hormaanayo oo sidoo kale dabcan jaa-ifeen dabcan kala hormaanayo qofka intaasi keliya wuxuu ka doodaya ama ka cararaya mase uu ka didsan yahay dhegeystayaal uu doonayaa in gabadha aysan waxba ay weydinin wuxuu marka iska moosaya gabadha waxay leeyahay dabcan hadday gabadha la qosasho hadday gabadha la fara ciyaarto haddaa dabcan gabadha su-aalo fara badan weydiiso dabcan waxaa laga yaabaa inay wax ku weydiisee dabcan waa in markaasi aad nin noqotoba nin xanaaqsan nin buuq badan inaad noqoto marka dambe gabadha waxay noqonaysaa in xitaa ay kaa sasto ay kaa cararto waxba aysan ku weydiinin arkaysaa in markaasi walaalaheeda wax weydiisanayso gabdhaha la dhashayn wax weydiisanayso adigoo markaasi jooga laga yaabaa wixiina inaad hayso dabcan taasi waxaa keenaysaa in markaasi qofka keliya taliy uu yahay oo markaasi nin aan markaasi qareerkiisa xitaa aan xamili karin nin markaasi aan qancin karin xaaskiisa oo markaasi ay marka buuq ay imaato mise qaahile ay imaato min markaasi jiha walba ay imaatoba dabcan ku xasilin karin qoyskiisa oo markaasi balaa ah dhegeystayaal oo noo baahnayn taasi ayay noqonaysaa in dumarka inta badan aysan xiisaynin raggaas oo kale laakiin inta badan waxaa la tilmaamaya ragga in soomaaliyeed in la weydiyo keliya ay markaasi ku qasban yihiin laakiin marka hore ma dareemaan oo marka hore ayaga gacantooda ma dabaacdo ayaa laleeyahay iyo sidoo kale afkooda afkay afkay gacanta ma dabaacdo balse waxay dabcaan markay gabadha hadal uu ka soo baxo mise gabadha wax ay weydiisato dhegeyste waa su-aalaha arrimaha markaasi saaka aanu isweydiinayna dhegeystayaal ogsanow taasi maxaa keenaya in xaaskaada mise gabadha marwada kuwa mise gabadha ama xaasaskaada dumarka ilan rag ragga dhegeysanaan qaar aya hal iyo laba qaar aya laba iyo saddex afar qabaan laga yaabaa bal xaasaska iyo xaaska adiga kuu jooga guriga maxaad markaasi u fahmaynin kahorme markaasi qofka laga doonaya in xaaskiisa uu fahmo laakiin haba noqotee haddana markii xaasaska ay imaadaan mise gabadha ay imaato dabcan buuq i qaali mise ninkeeda wuxuu ay rabtay ay ka hesho maxay haddana waxba kama jiraan oga soo qaadaa wixii markaasi gabadha loo samaynaya mise gabadha la siinayay haddii markaasi buuq u soo galo dhegeysto waa su-aasha iyadana meesha ku jirto ragga keli ma ahaan ayagana gabdhaha cibad ayay leeyihiin dumarka cilad ayay leeyihiin haddaba ciddii saxanba ama ciddii saxan waa la arki doonaa taasi dabcan dhegeystayaashaan u dhaafi doonaa haddaba qodobka kalean fiirinaya dhegeysa si aad gabadha markaasi kugu sheegto wax maskaxdeeda ee ka dhex guuxayo waa inaad markaasi aad dareensiisaa amni iyo xasilooni dheeraad ah gabadha haddii aad doonayso in maskaxdeeda aad dhuuxdo haddaad doonayso gabadha in maskaxdeeda aad soo jiidato haddaad doonayso gabadha in markaasi agtaada ay ku rugrogato haddaad doonayso gabadha waxyaalaha markaasi keydka ayada maskaxda ay ku keydinayso doonayn in abada kuu sheegto waxaanu leeyahay dabcan in markaasi aad dareensiisaa gabadha amni sidoo kale xasilooni inaad gabadha dareensiisaa ama dareensiisaa ayaa markaasi kuu muhiim ah oo aad markaasi kusoo qabsan kartaa kuna soo jeedan kartaa dhegeyste haddii taasi la waayo waxaa markaasi noqonaysaa in dareemaha dabcan ee noqonayso gabadha inteeda ay markaasi filinaynin ama ay noqon karto waxay filinayse ama waxay filinaynin inay kala qaadi weyso base kala sheegayso ama kala sheegi weyso dhegeyste waxayna markaasi noqonaysaa qof si qof sirteeda markaasi kaysata dhegeyste waxaa ugu xun gabadha markaas garan weyso waxay kaysanayso iyo waxay u keedinayso ay garan weyso yaa u kaadin yaa u keedinaysaa yaana ka keedsanaysaa ama yaa dabcan ay kala cararaysaa waa shayga markaasi qofka laga doonayo inuu dareensiiyo haddii gabadha markaasi sheekada iyo weliba hadalka iyo weliba marka wakhtiga loogu talagalay oo qofka sheekaysanayaan waa muhiim hadallada keliya ma aha in gabadha wax ay rabto ama gacanta aad u saarto hadallada keliya waa hadalka laga doonayo qofka inuu markaas ku qarci gabadha mase ku raaligeliyo afka hadalka macaan kaga soo baxaya ma aha mid indhaha aad ku gubayso maaha mid markaasi aad canaananayso maaha mid markaasi aflagaadaynayso maaha mid markaasi hadalkeeda iska dhagatirayso maaha taasi ma aha keliya waxaa markaas qofka raaligelinaya ma aha markaa dabcan usoo jeesato gabadha oo aad fiiriso oo aad markaas u dheganugulaato oo sidoo kale si qurux badan aad gabadha uga jawaabciyeyso waxyaalaha ay tabanayso mise waxyaalaha ay sheeganayso ay markaasi ku tixgelinaysaa ogaanaysa in gabadha aad dhegaysanayso laakiin haddii howlo badan aad ku mashquulsan tahay oo iska indhatirayso iska dhegatirayso waxay gabadha ama marwadaada ama xaaskaada sheegayso dabcan waxay marka dambe noqonaysaa qof waxba aan u sheeginin sheegitaankaadana dabcan hadal iyo wakti dabcan iskagama khasaarinayso ila waxay ku odhanaysaa kan kii haddii markaas ku istaagtana waa shay markaasi aan dabcan wanaagsaneyn marka dambe dabcan ixtiraam la-aanta adaa marka hore bilowday waxaa markaas noqonaysaa in gabadha ay ku ixtiraami weyso waxaa arkaysaa rag badan oo kuleeyahay gabadhan ixtiraamka ma helo gabadhan ixtiraam ma qabto ila marka hore adigaa ixtiraam inkastoo laakiin dumarka laga doonaya raggooda inay ixtiraamaan laakiin marka hore bal gabadha adiga ixtiraam dumarka wixii la baraa lagu dhaqaaye bal adiga marka hore ixtiraamka bar oo markaad ixtiraamto aadana ha ku ixtiraamto shay haddii labada guri ixtiraamka laga waayana waa gurigaasi waa guri baaba ah waa guri dumay waa guri markaasi mustaqbal aan ka soo socnin waa guri markaasi dabcan dhibaato iyo culaysyadeeda inteeda badan uu markaas laga yaaba inuu ka dhasho dhegeyste haddaba iyadoo taasi ay tahay ayaa hadda looga baahan yahay in qofka marka hore xaaskiisa ama afadiisa mase gabadhiisa uu ixtiraamo ixtiraamkaasi ayaa shay keliya noqon karaa in gabadha wax walbo ay markaas dabcan u sheegan karto una noqon karto qof wax fahmi karo laakiin waxaa lagu leeyahay inta gabadha afkeeda kala furin iyo sidoo kale tilaabadeeda dhankaada usoo dhaqaaqin dhegeyso dhegeyste waxaa leeyahay raggaa lala hadlayaa leeyahay intay afkeeda iyo tilaabadeeda weli aysan soo dhaqaaqin waxaa lagu leeyahay marka hore waa inaad fahamta adiga gabadha waxay u baahan tahay gabadha waxay jeceshahay gabadha waxay xiiseyso iyo waa marwadaada xaaskaada ilaan aniga waxaan garanaya soomaaliya saan iskaga nahayba raggeena waxaan leenahay naa biilka suma ku siiyo oo waxaan suma kuu qabto oo waxaan suma kuu qabto wuxuu qabanaya uu sheegaya uga waa biilki oo gabadha markaas dabcan raashinkii kusoo qaadayso mise dukaanka ay kaga soo qaadanayso oo laga yaaba xitaa in waxbasan uga soo harin xitaa hilibkii iyo caani markay imaadaan waxba laga yaaba inaysan uga soo harin ayuu leeyahay biilkii aan ku siiyo aawe markaad wax weydiisanayso waa ogtahay inaan lacag kuu dhiibe laakiin waxaa laga gabadha in ayada buuqi qayl intaas gelin xaaji intaas dabcan way nugu filan tahay inaad iska sidhaad iska dhiqaaqdo laakiin waxaa laga doonaya qofka inuu fahmo uu kala saaro bal dabcan in labada bil xitaa hadduu qofka uusan hayin hadee qofka inuu markaas dabcan duruufo iska jiraan ragga dadka isku mid ma aha laga yaaba dad markaas inay xamaarti iskay iska yihiin dad markaas murqmaalata in iska yihiin dad markaas nolosha noocyo badan dadku wax kusoo kala galaan qaar ay xafiisyo ka shaqeeyaan qaar ayaa markaas qoryo dabcan qaar ayaa beera qaar a dhuxul duubtaan qaar qaar ay biyo dadka u dhaamiyaan waa nooc weliba qof weliba qof wax kusoo kala dhegeystayaal ma aha qof weliba in isku tabar yihiin laakiin gabadha way dareemi kartaa markay dabcan ninkeeda wax kaga baahan tahay bal maanta in ay wixii ay dabari karto asagana wax uu ka heli karo laakiin ogsoonow adigoo markaas beertaadi iyo qoryahaadi iyo weliba sheekadaada kale iskaga jirto biilkaada reerkaada nin waxaataa heliyey ah nin geesi baa tahay nin reerkiisa u xamaalaya tahay nin markaas dabcan reerkiisa inuu baahdo ama baahay ku siixdo aysan rabin baa tahay nin markaas waxaa tahay aad u wanaagsan waxaa lagaa doonaya laakiin mararka qaar inaa adiga waxyaala aad dhurayso ama cidda aad u keedinayso in mararka qaar wax yar aad ka soo bixiso aad ku tiraado bal xaajiyo intan adiga leh bal adig wax kus laga yaaba gabadha in laba bilood dhar ay gadanin in laba bilood kaba ay gadanin in laba bilood cilaan ay marsanin in laba bilood ay isqurxinin waa laga yaabaa laga yaabaa inay adiga markaasi kuusii nixayso ay leedahay bal xaajiga isagaaba rafaasane duruufaysane xaajiga culayso fara badan haystaane hadadejinin intay saa kuu leedahay adigana waa muhiim markaa intay maskaxdeeda saa ay ku wareeganayso muhiim inaa labadaasi bilood markii laga soo gudbo aad markaas wax u laabto aad wixii keedinaysay mise aad dhuraysay inaad markaas u laabto waa muhiim adha xaaji bal inta bal wax adiga kusoo iibsa ilmaha ma aha adiga kugu talagale ilmaha ana dabcan bisha dambe mise inta yar ugu dar xitaa marka lama hooyo waxaa laga yaabaa in marka wax soo gadanayso mise soo iibinayso in gabadha yar mise wiilka yar ee wadato ee wax kusoo gado laga yaaba wixii inay u kala guwayso marka waa inaad mararka qaar adhaad bal adigana intan hoo bal ilmaha yarna waan ku aqaanaye bal keligaada ma ahane bal intana ilmahana ugu soo adeeg waa shay muhiim ah laakiin ragga soomaaliyeed waxaa laleeyahay in loo dhaqaaqo afka loo furo lugtana loo dhaqaaji ayaa taasuma wax lagu dareensiin karaa maxaa waxa baan u baahanahay isiiseed waa keentid haddii dabcan inay saa ku dhahdan waa muhiim ilaan wixii waa u baahan tahay ilaan waa gabar ilaan waa hooyo wax badan bay u baahan tahay aniga laga yaaba inaan ogeyn inay wax ku qabsan karto ilan gabdhaha xaraga iska jecel yihiin waxay arkaysaa gabar jaarka gabar ninkeeda wax badan u qabanayo arkaysaa inkastoo la doonaya in gabar taasi aysan ku mashquulin haddana laakiin dumarku waxay iska jecelyihin waxyaalaha markaas ay xiiseynayaan oo magaalada ku cusub sida diraca oo kale gabasaarka iyo xijaabka waxyaalaha laakiin qofka laga doonaya ninka inuu fahmo ayaa laga doonayaa ilahu maa waayeel ahaatid ilahu maa nin dhalinyaro shalay soo guursatid ama guursada ahaatid howsha adiga ku taala sidaa ku maareen karto ku fahmi karto ayaa lagu leeyahay yaa gabadhaada afkay marka hore ku furin oo marka hore ha ku dareenta markaad gabadha u gacan furan tahay markaad gabadha wax siinayso markaad gabadha soo dhawaysanayso markaad gabadha ixtiraamayso markaad gabadha kala garanayso dhegeysto horaan baan kuu sheegay gabadha waa laba shay oo dareenkeeda dabcan oo qofka ku gudibsaa laba shay keliya midna waa jidhkeeda midna waa hadalkeeda keliya wakhti kale hadal wax kale ma jiro oo dumarka wax kuu sheegaan haddii labadaas aad garan weyso haddii labadaasi aad garan weyso waxaa leeyahay dee nin waxaa taa markaas wax badan usii baahan in lasoo dabcan loo faahfaahiyo tusaale yar dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa gabadha marka umasha ka baxdo tusaale yaraan siinayaa dabcan waa liiga sheekay ani ma aha waa lii sheegay dumar gabadha markay umasha ka baxdo dabcan mararka qaar waxaa la gabadha way uunsanaysaa dabcan way dabcan waxaa leeyahay umashay ka baxday gabadha waa la baaniyey oo neef laga yaaba in loo qalay gabadhii maasha allah qurux bay noqotay is qabsatay gabadhii dabcan waxay noqonaysaa hooyadii cajiib cajiib bay kusoo baxaysaa markay umasha ka baxdo markaas waxaa leeyahay gabadha marka way uunsanaysaa way iscarfinaysaa oo waxaa weliba marar qaar xitaa markii gabadha u gubtahay markii reerka lagu soo celinayo dabcan xaragada ka dhacayso cilaanka ka dhacayso waxaa leeyahy gabadha dabcan ninka istusaysaa oo leedahay dabcan waan quruxsanahay fiiri yacni ha igu nicin inaan cunug dhalay ma aha inaan saa ku dhacay yani ma aha inaan saa ku baaba'ay ma aha ha u malaynayn saaxiib waan taaganhaya leedahay gabadha wakaa aniga quruxdayda fiiri wakaa joogayga wakaa quruxdayda labiskeeda laga gara marka gabadha marka waa fariin ay dirayso fariin ay dirayso ninka ay ku dirayso cilaanka quruxda badan de ninka de xaaskiisa oo qurux gabadha soo soo carfayso gabadha guriga u fadhido gabadho dhardhararayso ilaa de waa garan in dabcan afartan laga yaaba in laga maqlaa laba bilood oo dhan oo gabadha uusan arkin laga yaaba gabadha haddana soo qurxiso ka waran wakaa tilmaamta koowaad meel kale kama raadinayno tilmaamtaasaa marka hore ka qaadan kartaa gabadha waxaa leeyahay marna waa hadalka laakiin taasi hadalka kama imaanayso gabadha markay hadal hadal ay tiraahdo gabadha waan hadlayaa oo wax baan raadsanayaa waxay keliya kaa raadsanaysaa wixii adiga aad markaasi fahm weysay ayay ku weydiisanaysa waxaa ka mid a waxan baan u baahanahay waxan baan doonaya inaan qabsado waxan baa meel laiga leeyahay waxan baa dabcan socdaa sheegan baan u baahanahay sheegan baa wax laiga leeyahay sheegan sidan sidan taasi waa hadalkii laakiin laga ima dumarkeena soomaaliya lagama lagama yaabo laakiin laga yaaba inay xitaa marar qaar dhacaan hadalka kale inay afkooda ka soo baxsan waa laga yaabaa inay dhahaan laakiin markay xanaaqa oo kale dhacaan waa laga yaabaa laakiin dumarka inteed badan ma sheegaan laakiin tan kale jidhka ku bandhigaan ayaa la dhahay oo soo bandhigaan ku sheegi karaan taasi waa fahamtaye taasi waa fahamtaye maxaa tan kale u fahmilada gabadha ee rabto taasi waa fahamtaye gabadha waxaalaha aas-aasiga u baahan tahay gacanta maxaad u fahmiladahay waa sheekada saaka barnaamijka dhegeystayaal oo diradda saaka barnaamijka ku saarayna dhegeystayaal haddaba waxaan saaka ka hadlaynaa maxay inta badan ragga xaasaskooda san u fahmin waxyaalaha markaasi dumarka ay u baahan yihin ama xaasaskooda u baahan yihiin haddii raggooda dumarka waa su-aasha labaad haddii raggooda ay ka helaan waxyaalihii ay u baahnaayeen markay qaladaadka yaryar imaadaan maxay wixii dhan u hilmaamaan oo uga soo qadaxba kama jiraan dhegeystayaasha marka lagu celinayaa maxay inta badan ragga xaasaskooda san u fahmin ragga inta badan xaasaskooda waxyaalaha aas-aasiga duuriga waxyaalaha u baahan in gacan loo taago maxay inta badan ragga u fahmin maxay ugu xirayaan ugu qasbayaan in gabadha ayada afkeeda ay ka sheegato waxay u baahan tahay taasi ma suurtagal ba tan labaad haddii xaasaskaasi ama ay raggooda ay ka helaan xaasaskaa laga hadlayaa haddii wixii ay rabeen ay ka helaan mise ninkooda ama ninkooda ama saygooda uu u gacan furnaado ama gacan nin gacan furan uu noqdo markuu qaladka iyo waxyaalaha isqabqabsiga yar oo qoyska ka dhex dhaco maxay uga soo qaada waxba kama jiraan oo nin waxba aanu u qaban weligiis oga dhigtaa matana horaa saxan oo ragga ay ku saxan yihiinba inay waxba ay sinin si ay tan dambe ee isku qabato oo hadhow markay qayle iyo buuq ay imaato gabadha ay dhahdo ninka weligii waxba imuu siinin mise tan dambaa saxanoo gabadhaba waxayba ka soo qaadaa waxba inuu waxba qoyska waxba kaba ahaynba ninkan xitaa hadda si wacanba loogu heelan yahay gabadha wax walba loo siinayo wax walbao gacanta loogu furayo rag badan dabcan saaka way gabanayaan gabdho badanna way gabanayaan waa la isfiirinayaa saaka waan arkaya waa la isfiirinayaa laakiin duqayda waxgaradka ayaan u baahanay in arrintan inoo jilciyaan inoo fahansiiyaan dadkana ay u noqoto faa'iido ugu noqoto ay u fahmaan kuwa hadda laga yaaba buuqa laga yaaba mararka qaar qoyska inuu buuqa ka dhaco ma garan karaysa marka buuqa wuxuu u dhacayo laga yaaba inay isfahmi la yihiin laga yaaba ninka inuu gabadha fahmi la gabadhan waxay rabtaa inuu xoog isku fahansiisa ninka laga yaaba tabtii iyo xeeladii inay markaas ay ka qaldan tahay labadaba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonka hore saaka barnaamijka noo daafuraya soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waqti fog baan kala maqnayn soo dhowow soo dhowow macalin
maasha allah baarak allahu fiika horta mooshinaan wadnaa maya maya ma la ogola macalin yuusuf ma la ogola mooshinka hadduu ani igu socdo waaga laga soo horjeedaa
asagoo loo codayama lagama horjeedana
soo dhowo macalin yuusuf
baarak allahu fiika horta waxaa la rabaa dhegaystayaasha s f m in iyo inay fahmaan rag iyo dumarba gaar ahaan ragga dumarka waxaa la odhan karaa wax badan oo ka mida way fahamsan yihiin aad iyo aad laakiin raggu inay fahmaan sax
barnaamijka la rabo inay fahmaan waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay haweenka in laga abuuray reer qalloocda reedda ugu qallooca badanna ta u koreeya ay tahay qalloocaas uu ilaahay u abuurayna gabdhaha waxaa ku jirta quruxdooda iyo wanaagooda iyo muxuu ahaa sharaftooda iyo yacni qiimada gab qiimaha gabdhaha wuxuu ku jiraa qallooca hadday gabadhu qallooc yeelan weydo asalkiibay ka baxday صح
qalloocaasna in la fahmo waa daruuri oo ilaahay baaba ku abuuray laba jiha marka loogu talagalay raggu inay fahmaan qalloocaas inuu ay sharafta iyo quruxda gabdhuhu qalloocooda uu ku jiro iyo in la dhalay oo waalid loo yahay oo waalidkuna la rabo in uu mar walba uu adkaysin iyo sabir badan inuu yeesho labadaas weeye aada iyo aad ninba maalin dhaweyn odaya ii imaada wuxuu igu yidhi nin yahow waxaa dhacday xaaskayga anoo u baahan ayaan u yeertay markaasay waxay tidhi buu yidhi wadhi yahow naga dhaawaa baan caajisanaye naa maalin walba waxaan adiga waa baahidan reerka adna waan qabtaa adna waan qabaa waxa keligay un maalin walba idaba dhigay idaba orodka muxuu yahay haye
inta cadhooday baan shan bilood wuxuu yidhi aanan tuutaayo u dhihin oon hoostaan ka cadhooday waan iskaga aamusay buu aad waa shan biloo dhan shan bilood oo dhan haye
Wa- marka wuxuu igu yidhi niyow hadda arrintaasaa jirta maxaan sameeyaa haye
caran baa taan ku yidhi ninkan kole gabadha kuu guuriyey haa yaaba gardaraa aada iyo aad
gabdhaha qalloocooda wuxuu ku jiraa iyo quruxdooda iyo waxa weeyaan sharaftooda iyo haybadoodaba waa qalloocaa sax
haddii negativeka faraha badan ee gabdhaha ku jira uunan jiri lahayn xiisuhuba wuu dhammaan lahaa aada iyo aad
ee ee, carabtaa waxay dhahaan kasratu lwifaaqi nifaaq bay dhahaan hadduu qofku wax walba uu yidhaahdo un positive noqdo aha
ee, waa nifaaqnima uur yacnaa masaxsano uurka gaalnima ku jirtay dhaheen marka gabdhuhu ee, inay negativekaas ahaadaan oo mar kasta wax ka- u basiid ay noqdaan waa waxa keenaya dawaamka xubbiga iyo tajadudka cusboonaanimada waxaa weeyaan waxa keenahaya weeye haa sax waa waxa ay quruxdooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda ay ku jiraan labada gabadhu haddaynan ilaahay negativeka gelin lahaynna reerku wuuba isnici lahaa wax walba oo positive hadday noqdaan oon la isu xayaysiinin oo la isjeclaysiinin oo ee, markaad reerka alaab ka badisa lagu dhihin maxaad tartay horta sidaada meeshun baad beeraweyn tahay gaal baad tahay aan lagu dhihin Ah, waa ninkii wax marka waa ninkii wax taraaya oo ninkii wax bixinaya waa ninkii gacanta furnaa marka day nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha saxaabiyadda markay weydiisay wuu u cadeeyey oo markii eh, naarta haweenkaa u badan markii la yidhi sababtu maxay tahay wuxuu yidhi cashiirkaad ku gaalowdaan Eh, oo waxaa weeye nicmadiisiibaad ku kufridaan heerkaasta in la gaadho lama rabo laakiin oo basiirnimada iyo iska soo horjeedkan eh, muxuu ahaa waa daruuri eh, ikhtilaafka in maaragtay uu- nin oo raggii qiimaha badnaaba wuxuu yidhi isagoo niman dhalinyaro aan la hadlahayaba wuxuu ku yidhi hadday tahay i- aaraada la isku gabsan yahay nin eh, hadday keenayso colaad Mm.
aniga xaaskaygu waxaan noqon lahayn buu yidhi dadka ugu colaada badan adduunkaan noqon lahayn buu yidhi aada iyo aad adiga xaaskaaga waaba adag tahayba in badan oo ka mid a inaad iswaafaqdaan sababto ay tahay quruxda qoyska iyo sharafta iyo qur- qiimaha gabadha iyo wanaagga iyo xubbiga tajadudkiisa waxayba ku jiraan waa oppositeka waa waa iska hor imaanshaha ah marka waa in la fahmo waa laakiin in maaragtay- laakiin een, macalin macalin yuusuf waana in si fiican loo isticmaalo macalin yuusufow een, mararka qaar ragga waxaa leeyahay inta badan soomaalida weliba een, xaasaskooda ma fahmaan haddii markii la dhaho een, waxyaalaha asaasiga dumarka u baahan yihiin in la weydiiyo ma ogiyi marka hore ayaga isma fahmaan
Ee, waa hadday fahmi waayaan waa in la fahansiiya soomaalida waxay tidhahdaa dadka inna waxaa weeye waa in waa ilku garaadle qaarna waxaa weeye waa guda ku garaadle haye nin banaanka oo durba dareenkiisa actifo durba wixii horey ka arkayaa wuu dhiibaya ninna guduhu wixii ugu jiraan oo in laga soo bixiyo rabaa loo sheego baahida marka may habboon tahay qofba marka waa inay isfahmaan oo gabadhuna ay ninkeeda fahamto Haa.
ninkuna uu gabadhiisa fahmaa la rabaayo aynan maaragtay eh, aynan horrimaanshu iyo aaraada la iskaga soo horjeedo aynan noqonin khilaaf eh, aynan noqonin oo qofba qofka kale uu ku ugu farxo eh, kasoo horjeedka iyo maaragtay is- is- Shukran.
iska- dembi baa ku jira Macallin Yuusuf.
dembi baa ku jira macallin yuusufa waxaa jiraan rag waxaa jiraan een, waxaasoo dhan ay haddana ka duwan oo waxaa jira markay qoysaska ama guriga ay soo galaan xaasaska ku buuqayaan ku qaylinayaan si gabadha ay waxbasan u weydinin sas buu ku ridayaa
Ad- horta qof walba waxaa la rabaa siduu ilaahay u abuuray qofka kale inuu ku aqbalaa la rabaa sax
ee la isma dooriyo soomaalida wayba isku habaartaa alla ku doori haye
ee way isku habaaraanba marka qofka waxaa weeye dabeecadda wanaagsanna macnaheeda waxaa weeye inaad qofka kale dabeecaddiisa ku qa- ku aqbashood ku wado Mm, laakiin aniga saan raba noqo dabeecad wanaagsan ma aha haye qofku siduu ilaahay ka dhigay ee uu yahay baa la rabaa inaad ku aqbasho ood ku wado aad iyo aad kuna qaabisho laakiin haddaad tidhaahdo waan ku bedeli oo waan ku doorini haa waxaa wa- wax saxa ma aha mana maaragtay ma eh, isma keenayso taas waxaa weeye bini aadamku way ku adag tahay qof walba siduu ilaahay u abuuray laakiin qiyamka waxaa weeyaan in eh, labada qof waxyaalaha eh, dhexdooda ah, eh, iyaga ah inay ka wada hadlaan laakiin waxa diiniga ee xuquuqda uu ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay uu cadeeyey oo maaragtay labada qof ka dhaxaysa ee iyadu qof gabadhuna ay dhankeeda ka ilaaliso ninkuna uu dhankiisa ka ilaaliso odaan duruuftu haddaynan celinin waa duruufaha qaarkood aynan sabab u noqonin laakiin waxyaalaha niqaashka u baahan oo u baahan in laga wada hadlo ama waxyaalaha dheeraadka ah ee in la garto u baahan hadda markay gabadhu raashin samayso beriiskii iyo markay hesho hilibkii masalan waxay u baahan tahay wax lagu macaaneeyo oo badan bay u baahan tahay ee noloshu saasoo kale weeye qol mar walba waxay u baahan tahay wax lagu macaane iyo oo lagu hagaajiyay u baahan tahay ee marka waxaa la rabaa labada gadaan in la islahayo oo waxa mushtaragaana la wada ilaaliyo waxa niqaashka geli karana niqaashka intii la geliyo aan aaraada la isku ceebaynin oo maaragtay qofba qofka kale uunan ku dhaliilin ayaa la rabaa oo maaragtay ee ee la kala qaato oo waxaad kaa khaldan tahay markii lagaaga hor imaado aad ka joogto ayaa lagaaga baahan yahay dadnimada saxda ana waa saa aniga waxa waxaa la yidhahdaa carabtu waxay dhahaan man qaala ilaya ilaya fa ila naar qofka aniga aniga aniga un yidhaahdo ilaya wax walba xaggayga xaggayga ee, meel xun buu ku dambayn bay dhahaan marka saasaan dhihi lahayn gabdhaha iyo wiilashu Shukran.
qof walba qofka kale inuu fahmo in noloshu ay noqoto nolol cusboonaanaysa oo muxuu ahaa uu siraac ku jiro inay ahaato weeye hadday un positive wada noqoto quruxda reerkaaba burbur yaa dhammaanaysa aad baa umaasan shukran aad baad umahadsan tahay een, macallin yuusuf een, aad u mahadsan yahay Eh, sida quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa iyo weliba waanada quruxda badan uu inoogu soo jimciyey ama inoogu soo koobay waa nooga mahadcelinaya waa nooga mahadcelinaya inkastoo mooshin rabay inuu ugu qaado Eh, laakiin waxaa waa bal u kaadi bal wax kale igu igu bedel mooshinka xilkaan iska yar haysta waa u yara macaan yahay xilka waa tahay u mahadsan yahay macallin yuusuf Eh, waan uga mahadcelinaya shukran shakuur wa shukran jaziilan aan leeyahay xigaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhow magacaaga
Wadhawa, waxaabaha wadheerika.
faaduma ay soo dhowow
Wadhawa.
haye
Arrin khatar ah ma odhan daysa kan.
aad iyo aad
Walaahi, ani waxaan dhihi lahaa, aha
xagga fahamka qoyska, nima- ragga gabdhaha aad uga xeel dheer.
haye
Marka gabadha ninka wax walba uu rabo way ogtahay.
haye
Inkastoo laga yaaba kas inay u garab marto. Markay garab maraysana asagu may wax ka tirsanaysa.
waad ka tabanaysaa
Haa.
sax
Marka raggan intooda badan inaad wax u sheegto moogiyi ma fahmaan.
haye Qaar waa ku jira fahmo oo waxaad arkaysaa ninaan waxba haysanin oo afar naa qabo.
aha sax
muxuu ku wadaa dabeecaddiisa iyo dulqaadkiisa buu ku wadaa aad iyo aad
mid taajira waxaad arkaysaa waagi baryo mid furahay sax
dabeecad buu meesha ku hayay mhm
marka anigu waxa marmar baa misdhaawasho dabeecadaaba ka fiican lacagta ha oo marka waxaa leedahay een, ragga marka hore eh, waxay ku fahmi karaan in ay marka hore ayaga dabeecadda lahaadaan Mar- marka maxaa isku xiray in xaasaskooda ay fahmaan iyo dabeecadda marka maxaa isku xiraya faadumoy
no gabadha haddaa quluubteeda aada kasbato ha
cid kaa kari ma leh Sax.
wax kastoo xumaan ood ku samaysay hebel unbay ku leedahay hebel baa jira ha laakiin mararka qaar waa ha- hadallaa ka hoos baxna ayagana xitaa wax walba haddii si- loogu qabto loo sameeyo een, gaf yar laga yaaba inay dhahdo weliga waxba imaaba tarinba sida hadda aad maqlaysa macalin yuusuf ka dhawaajinaya haddayba gabadha ayba ku dhib wax mataraa tahay
fiiri haddee gabadho markay in badan wax kaa jirto isha kaa fiirisado waxa wixii aada garan weyn laakiin ayagoo la siinayo saa dhahan ayagoo la siinayo lagu guraya wax walba loo qabanaya saa dhahan wax Mise we- walba mise- haddaa ku gurto wax mise wax ka- muhiim wax muhiim oo kaa rabtay markaas kaa weeyey moogta baa jiraan wax kale wax muhiim oo markaas ku taagnaaday marka ayadaa kaa weeyey marka wax alla wixii eh, samaanayo lasoo maray hilmaamaysaa saasna diinta waa uu ku sheegtay oo seeb qalacana laga abuuraa la yidhi moogta marka wixii muhiim ma sheegan karta miya ayadoo wax matara intaa dhihi lahayd
hadda haddaadna isha qora ii garan weydo waxaan kaa rabaa haddaad fiirisaad garan weydo inaan ku caayo waa ku qasbanay bedelka dhibay waxa ii samee inaan Aye.
ku caydo waa dhici kartaa aad iyo aad
ani waxaan damacsanaa hadduu garan waayo inta bedelkaa weydiisan lahaa inaan aflagaadeeyaa dhici karta
aad u- aad u mahadsantahay shukran waa mahadsantahay faadimo xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow waan dhowahay walaal barnaamijka dadka weynaa loogu talagalay dabcan soo magacaa ii sheeg walaale firdowsa nairobi fardowsay soo dhowow waan dhowahay haye haye fir- waxaa umalaynaa dayrada ayala saaran haa
marka horta biniaadamka ma wada simin mar waa sax
marka labada dhinacba horta waa laisku dhib qabaayo Aha.
lama kala maarma aad iyo aad
marka wiilasha horta soomaalida horta inta badan saashaata garasho ma lahan haye maxaa dhacay marka garashada maxaa garasho la-aanta ku riday maya dhanka jeebka iyo dhanka gacantaba jeebka inay gacanta kor ugu bixiyaan maba jeclaba haye
marka anigaan hadda kuula hadlayo horta wiilkan soomaalida wiil soomaaliya way joognaa hortiisna wiil bakistaana kala tagin haye waa adiga haye Me- meel kale hayla aadin a ah meel kale hayla aadin haye haye Wah, maadaama marka oo marka hay- haydhi wax waa kala fiican sheekada hayla imaanin firdowsoy ii wad haye haye haye marka maxaa dhacay marka isfahanka haddii la dhaha labada dhinac haa marka si haddaa u fiiriyo dumarka roon oo dumarka aroon haa laakiin iniga haddii nafsadiina een, xitaa firdowso wax walba haddii nila toro nila qabto weli weli waa baahantihin maxaa marka baahidan faraha badan maxay tahay nusqaan malaha miya ayada dhamaatee waaga baryaba online ay ahaaniye hee waxaa la rabaa in waaga baryana kastoo kolley ma la wada dibiri karaa kastoo in jag la siiyo oo jag la siiyo haa haddii jag la sii waayna wax mataraa tahay marka si jag la siin waaya may waxtaro waa tahay hee laakiin hawlahana zero mateed adiga one percent camalaa tahay Ah, marka kee jeceshi marka nin adig wax aa weydiistay in kan asaga wax ku eh, ku siinayo ama waxaa rabto ishaada ka garanayo oo kula socodsiinayo kee marka aad doorbidaysaan haada isku dhow kan oo indhaha kaa fahmaya fiican bismiillah ha haye indhaha kaa fahmaya fiican laakiin waxaan leeyahay wiilasheena soomaalida xoogaa mugo adiga xataa kow ka tahay Eh, Warka gacanta ha lagala baxo dhaqdhaqaaq hala sameeyba aad u mahadsantay firdowso shukran way mahadsantay gabadhaas firdowso eh, xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya dhegeysan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystayaha soo dhow walaal magaca walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cusmaane barkaad waa kusoo sheekh dhaweynaya cusmaan soo dhowow
waa dhowaa abo aad iyo aad nin horta waxaa la yidhi waxaa lagu maamahay haa nin iyo xaaskii col lamaha nabadna maaha waa sax waa maamaha soomaaliya aad iyo aad midda kale haddii haweenka ay waad xaggooda may ka hadlaana waxay leeyihin ragga unbaa xun waa sax raggana madax xuma haweenkana madax xuma waa sax
anaa den iska xilbilaal laho soomaali markay xilbilaal tidhaahdo de iska cayaarahayo oo khayr beelaa kama hadlahayo aad iyo
waxaa weeye waa run haweenku qayb caqli badan dhug badan baa ku jirtaa raggana waa ku jiraan aad iyo aad laakiin hal mid ogow qabso ogow Aha.
nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii israa micraaj la dheelmiyey haa wax badan buu soo arko shanta lagu soo fardiyeelahayay Aha.
Een, oo jannada iyo naarta xataa dadka kale dumar baa u badnaa aad iyo aad caaisha weydiis sax haweenka wuxuu yidhi kow wuxuu ka bilaabay dee sheekhiisuna uu lahaaye Mm.
waxay ku kufriyaan buu yidhi raggooda nimcada ilaahay u siiyey oo u soo marta oo haween laba iyo tobanka sanadka buu ninka la dul taagnaada barwaaqo Mhm.
habeen walafkood waxay leedahay hal habeen weliga barwaaqo khayr kuma agbarin waa sax waa inkirka ugu weyn ogow
maxaa inkirkaasi sheekh cusmaan oo marka keenaya inkirka waa waa ta hadda aan ka hadlayo maya waa wax ilaahay ku abuuray ha sax
haddee nebigaaba sheegay calayhi salaam been bay noqonaysaa may
waa dabeecad ilaahay ku abuuray aha midda kale waxaa la yidhi aha hadal naageed iyo hardilo aadamina looma fiirsado sax ayadoo iska ladan oo ninkeeda biilka siinaya oo iska fiican tahay bay hadalkii kaa tuuraysaa haye hadalkooda waa meel dhigba fiirsi ma leh mhm ragga inay ku duraan wey sax markay dee xaalad kale ku jiraan oo amintale la guursada ama xaaska badan yihiin dee taas waa iska gaarkeeda kale taa waa baabkeeda shala ani wuxuu ila sheekeynaya aha
mid baa nin laagala guursaday haye
marka lo' baan ka imaaday buu yidhi baadi waa oonaaye gabadha kuwa isla hadlaysaa waa qaylinaysaa haye waxay leedahay buu yidhi waa daldalmaysaa gabadh kaligeed sax asalaamu calaykum asoohiruu yidhi haye kaasay tiruu yidhi xagguu ka daldalmayaa oo noomaba imaado oo iyay leedahay
haye haddana waxaa dheer uu yidhi war biyo iyo waraabi oo oomana walaalay biyo iyo waraabe warba waa- waa marwadiisa oo xaaskiisa
maya waa gabar soomaaliyeed waa gabar so ha sax markii labaad baa haddana waxay tiruu yidhi ninkii ku imaadaad ma aragtood wax la hadashad wax weydiisaa ayadaa isku mashquulsa waa masiirsantigu ha ha haye marka hortu markay xaalad daruucas ku jiraan dee waaba qof waaran camal waa sax la- la- dabcan waa- markaasi waa laga aamusaa aha aad iyo aad horta hal way jirtaa aha haweenku markuu ninka intuu meel ka yimaado ama suuqa aada oo gabadha wax gacanta ku soo qabto oo lacagta yarta siiyo oo diraca iyo wax yar qurux badan oo macaan uu far soo saaro waxaa weeye way jecel yihiin aad iyo aad
nin badan baa weydiyo waxay yidhi ninka wuxuu u keenay aad ba u xiiseeyaan ha laakiin midka gacanta qallalan oo socod iska soo galaya baxaya aha ninka waa laga fiican yahay horta oo xitaa ma tabayso markuu xitaa maqan yahay markuu xataa baqan yahay ninkaa ma wanaagsan aad iyo aad marmarra biilka de waa loo kordhiyaa oo sax oo inta keliya lagama dhiga soo kuma siinin inta waa kusii keliya lama yidhaahdo ha
sooma ma garan waa sax midda kale dad baa iga dambeeya aan telefoon ku badanina aha waxaa weeye horta gabdhaha inta badan xaaska ilaahay dumarka ilaahay baa ku sheegay in ilaahay feer qalloocan ama hadalkooda qalloocanna waa la yidhahdaaye Mhm.
hadalkooda uu qalloocan yahay sax midda xataa iska ladan ee hadalka ninka ku qalloocisa waa wax iska caadiyan oo ilaahay u abuuray ha
midda kale Mm.
gabdhuhu Mm.
horta waxaa weeyaan ayagu ragga eedon bay iska saaraan sax
raggu ma sinno raggu ma sinno isku mid ma aha isku mid maaha ragga sheekh aad iyo aad gabdhahan isku mid maaha sax mid waxaa laga yaabaa ninkeedaba gabasha aan ka jafin ciidda aha oo meeshuu ku sumay aan kala aqoonin oon asagna bal ilmaha eeda iska kori leh yaa Sax.
ninkeeda eedaysa
Mhm.
oo raajo ah mhm marka adiga waxaa lilaha ragga da wanaajiya ninka naagta uu jecel yahay ma xumeeyo ha
marka intaasoo kusoo kobaya insha allah shukran sheekh cusmaan aad baad umahadsan tahay shukran aan ku leeyahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya walaal soo dhawow
hello yusuf bakar eedda maryam way seetaa eedamarina waan ku salaamaya waan fiicanahay soo dhawow
waan dhowahay ee horta dhammaan muslimiinta inta iga horreysa iyo inta iga dambaysa waan salaamayaa shukran
roob dheer qaban allaha na samiy muslimiinta allah soo qabojaan leeyahay ma garan aamiin aamiin raggana waxaa leedahay een, eh, j- bal gacantana allah u- ii wata haye
barnaamijka daa usuri galo ha
horta dabcanta seerta raggaa laga abuuray ma garan waa sax
biriq lacobaa laga abuuray laakiin wax kaloo noo hoos hoorsan baa jira oo maamada iyaydaahay noo caraweelo la dhahaa waxyaalo badan oo dardaar ah ee noo dhaaftay
tii baa haysataa marka
aa haye
waxay rabtaa ma rabi bay dhihi waxay rabtana ma rabi bay dhihi wixii ay rabeen waa rabaa bay dhahaysaa waa sax
gabadha markaad wax siiso oo mataqaanaayo waa baraashinki wixii intaa usoo dejiso binkadan gaar ah u siiso wax yar oo ardaadka dhahda inta cilaankaari waxaada waay ma rabi iska haysa hadday ku dhahda soo kordhi bay ka wadaa idhadsa hadaa la rabaa ha waa inaad wixii iguma filno bay ka wadaa ma garad iska hayso xaaji anima rabee yani waa Haa, waxaan iguma rabay filno iska hayso iska qaada hadday ku dhahda soo kordhi bay ku dha- ay ka wadaa haye
marka horta inaad fahamtaa la rabaa ma garad Een, sax meel fiican baa kasoo qabatay hadday gabadha eh, dhahdana biil eh, dabcan ima siiyo maxay ula jeedaa iyadana
biil ima siinin waxyaalo kalena way ku dhex jiraan laakiin intaa tabar bay ka doonaysaa ma garta Ah, bas.
collo ma aha waa sax waa hagaajis marka iyo wadeeda maryamo
ma garad haye
marka horta ragga gabdhaha inay fahmaan baa la rabaa maxaa yeele ragga habeenkii oo- maalintii oo dhan horta shaquu ku maqan yahay waa sax habeenkii markuu qabaystana mataqaanaaye sariirtu isku tuuraayo qad buu ku jiraa waa sax gabdhaha horta fursad hala siiyaan lee ma garata haye
ninka markuu ku horta gabadha ninka inuu mataqaanaa uu ku kalsoonay cuntaday ka dareentaa aad iyo aad waxaaba la arkaa waxay iska dhadhicinaysaa inuu meelo kale wax ka soo cunay ma garan haye
cuntada dhibixiisa hadduu u qabin oo farxad uu u qayo marka gabadha iyada naftinkeeda niyadeeda si kale bay noqonaysaa ma garatay haye
waxaa la rabaa horta cuntadeeda inaa xiise u qabto oo gabadhi fadhiga aad la fadhiisato oo barkimaha isku tuurtuurtiin oo maanta oo dhana ilaa aad kala maqdeeneeda farxad aa siisaa la rabaa ma garan barki maxaa lasku turtuuri barkimaha oo kaleete
haye
oo biyahaata wax laisku firdhinayo kaleeto laiska dhiga ma garan xilli habeen baa biyo laisku shubi ha habeennimida la rabaa ilaa maanta oo dhan uu kaa naqnaay aywa haye
gabdhaha ila farxad la siiyaa la rabaa ma garate waa sax
laakiin markaa saa u imadado tarinta isku suurtaa telefonka qadka usii gasho de islaantaada wax kale ay tirsanaysaa ma garat laakiin bal aan fiirina bal ede maryam oy ragga waxaan leeyahay inta badan dumarkooda ma fahm ma fahmayaan oo waxay rabaan ma siiyaan marka iniga inigaa sheeganaysaa mise waxaa ka jeceshiin in ninka wux inigu talagalo inigoo waxba iina dalbanin inigoo waxba iina dalbanin miyaa rabtaan ininka waxayniise mise inaad dalbataan ininka waxaa rabtaan aa sheegataan
may horta sheekh sufur iyo macalin yuusuf baa taa ka dhawaajiya wuxuu yiri midna uurku waxa ka bixiya midna gacanta wax ka bixiya haye marka ini keynti keyribti marka
annaga wallaahi ninka oo gacanta wax ka bixinayaan rabnaa ma garad haye kan loo sheegi ma rabtiin kan loo sheegi ma rabna maxaa yeele ama aada gabadha bishiiba cilaansaar bay u baahan tahay kareen bay rabtaa marka inay iska bedesha aftaa guriga inay soo waxyaalay u baahan tahay haye waa tahay maryam waa mahadsan tahay eeda maryan waa mahadsan tahay dhegeysa warkii la gaaray saaxiibo fara badan qaadka telefoonada ay ku jiraan doonay barnamijkan inay ka qayb qaataan qof waliba nasiibkiisa iyo aragtidiisa si uga soo uga dhiibto walaal soo dhowo magacaaga halo wasalaamu calaykum adeer caliso wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
walow howleyga aysan ahayni waxaa weeye haddana
haye
waxaa weeye horta waxaa eeba in hadda qof uu yidhaaho maaragtay nin hebel iyo nin hebel waa kala fiicnaayeen ma guri dumisaan annaga meesha u nimi dabcan bal hadda bataada ka dhiibo
waxaan ka dhiibanayaa iyagaba naagaha soomaalida naagaha ajaanibta ah ka fiican
waxaa ula jeedaa
naagaha ajaanibta naagaha soomaalida qarash badan iyo qaylo badan waxaan ahay inay hayaan male adiga aja adiga ajaanib ma haysa adiga adeer caliso ajaanib weriga ma soo aragtay
anigu wax aanan guursan ma jiraan ajaanibyo soomaaliya wax goste waxaa weeye fiiri waxaa weeye waxba yaysan iska dhigin maxaa marka marka waxaad ka cararaysaa gabdhahan soomaalida ka cararaysaa si wax ay ku weydiin miya adeer calisow
maya anigu soomaali waa dadkayga waana ka dhasha waana la dhashay waxaa weeye waa dadkayga fiiri laakiin in la yidhaaho ragga la eedeeya kaliyahan diidana ragga soomaalida waa nimanka canfuran aad iyo aad u wanaagsan
laakiin laakiin ragga ogsoonow ragga ragga soomaalida rag gacan furan ma aha qoysaskooda markay imaato waa sheeka waxaas hay rabaan gurigii la dhisaba inay noo rartida hay rabta ha wixii suuqa ay ku aragtaba soo gad wax walba waxay idaa isu rabto taasana diidan yimiya marka ragga waxaa loo diidanaa wa waxaas waa xoolo mubadernimo guri kastaba guriga halgali ay deganaataba inay ka guurtay rabtaa iyadoo dhahaysa qaarkood ay leeyihin ninka naagaan ka ilaalinaya inan guursan ha
qaarkood ndee nuudha naagaan ya
or waxa yiin male waa been miine
adoo maadsantaha shukran adeer caliso saaka meesha azimiya iyo u d a ka dhiga saaka gabdhihiina walaal soo dhowo magacaaga walaal maxaa dee saaka ma waa lagaa jeesta mise waa si kale wax kalaa jira walaal halkay ku sugan tahay gaarisa farxiyo ifo ka waran saaka ifo
waa lagu wacay alxamdulilah aye hergebkan saa cajiska baraha badan kugu rado muxuu ahaa
hergeb baa dhib male waa adduunku ka socdaay iwad iwad haye
walaal horto faraha ilaahay ma simin ma garato aye adoo hal daqiiqa haystaa farxiyo
daqiiqada waa iska hadlaya iska wad iwad aye farxiyo
marka wiilal baa micnaha inta badan boqolkiiba sagaashan iyo shan gabdhaha waxay u degan yihiin raggooda haye
way biilaan way soo shaqeeyaan way soo rafaadaan saas ay tahayna abaal kuma qabaan sababtu maxay tahay
sababteeda faarqa loocan baa ilaahay lagu haddaad si walba u dhargisa waxay ku leedahay weliga waxba imaa tarin haye
marka qaar allah siyaa allah wiilasha wax qaar qaba allah nagu soo dheeyo wayna biilaan waan u deganahay oo wax kalaad si- weli wax kalaad Alxamdulillah weli wax rabbil kalaad caalamiin.
farxi wax kalaad sii raadinaysaan haddana waxay leedahay feer qaroocan baa nagala abuuray allah wax kalaad sii ayagana sii siyaa leedahay marka see isku waafaqayan wax howlahaas
maya micnaha wax qaar qaba allah nagu soo dheeyo annagana aan ka dheragno ayagana Hadde- anfaco haddii waxay leedahay wax Eh.
kheyr qabo allah noogu soo dhiibo marna waxay leedahay haddii waxba- dhegayso marna waxay leedahay rag wiilasheen wax weyna siiyaan laakiin anagaa feer qalooca nagala abuuray
hadde walaal isahan micnaha hadduu ilaahay waxba usoo dhiibin waxba kuuma hayo sooma haddii kan ilaahay wax siiyena
hadduu ilaahay wax siiyana hadde wixii waa adigaa iskale adigu kuu keenaya oo gabadheed weli ag sii qaylinaysa sii buuqaysa oo wax matara ay leedahay
weligeed maba dhehaysa wax way taray Hadduu si- maanta naagta ugu fiican oo gabadha ugu fiican oo sharaf la gaarsiiyey weligeed waxba imuu siinin baydi ani maxaa haystaa imisaa la arkay ayagoo intay dabcan ee, markay ninka iskayar qabtaan isku dhacaan leeyihiin dabcan ee, ninkan waxba weligii imuba tarinba imuba qaban imuu beenin xitaa way way u badan yihiinba midaan waxbaba la siinin oo ninkii hadda iska xira bilaalka yahay waaba dhaanto taas alxamdulilah ku dhaanto mise waxaa jiraan waxyaalo kale oo hoose oo jiraan oo lasoo la sheegi karin la tabanayo
maya maya waxaa hadii la tabanayo micnaha banaankaa lasoo dhigi lahaa laakiin gurigan wayna haysataa wayna ka xishaa Shukran.
wayna micnaha wayna haysataa wayna inkiri aad baad umaasantaa farxi waa isgabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal daqiiqadeer oo kooban inoo soo hartay bal aan soo qabto mid ka mid a dega qaybta barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ayatel dhegeystayaal ayatel imka waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee fooji ayatel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada fooji aad ka helaysa soomaalida kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu ku siinaya adeega dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeysa ma la socota in ayatel uu yahay mid aad awoodi karto aad ka helayso eh, dabcan faa'iidooyin fara badan maanta ku bir adagoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hish haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka maa mid markaasi kaago ee kaa istaagaya dhegeysta maanta waa haysataa oo in badan hadda farta qaniina jirtay dabcan ciilkaas maanta uu ku daayay dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teletek laanta kugu dhow safa- eh, dabcan airtel soona qabso lafta airtel so- eh, dabcan eh, adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees waxaa beintaasi kuusii dheer dhegeysta inaad markaasi aad ku naanoo dabcan eh, dabka eh, qofka uu ku naanoo eh, ku naanoonayn karo waa dabcan waxaa ku naaloonaysaa adeegyada markaasi ee telemani aad si bilaasha markaasi lacag aad ugu darsan karto waxaadna sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta markaad wax iib- dabcan iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adeegyada aad adigoo adeegsanaysa simkarkaga eetel shirkada do- doontoba haba ahaatee internetka eetel foji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka daawato xirfado aad ku baran karayso sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan cashiradooda dhegeysta goorma si wanaagsan aad uga faidaysan kartaa adeega foji oo ah markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan oo eetel dhegeysta waxaan sidoo kale sheegi kartaa waxyaala markaasi imikan horumar uu qofka ku gaarsiin kara shirkada isgaarsiinta eetel isagoo ka faidaysan kara fursadaha kala duwan ee qaadan kara xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hash maantaba ogsanow dhegeysta mise la soco fursadaha markaasi shirkadda ay bixinayso dhegeystayaal bal iminka dhegeystayaasha ama dib ugu soo laabtay bar toddoba bar laba saddex shan bar bar sagaal bar bar toddoba sideed bar hal bar shan hal bar shan idoo saaka dabcan diiradda ku saaraynay waxyaalo fara badan ee ku saabsan dhanka qoyska waxaana sidoo kale ay dhegeysta isweydiinayna maxaa inta badan ragga xaasaskooda san u fahmin oo waxyaalo markaas u baahan yihiin dumarka aysan ama xaasaskooda aysan u siinin ilaa markaas in in la weydiiyo ma ahine haddaba rinka ragga ma ku qasban yahay in xaasaskiisa ama xaas dumarkiisa ama xaasaskiisa ay wax weydiiyaan isaga gara- ga- dabcan garasho ma qabo hadday garasho jirtana dhegeystayaal maxaa jirta wax ragga ay- ma jiraan wax qa- ay qarinayaan oo r- dabcan ay iska- dabcan doonayaan inay iska moosaan Ee, dumarka ama xasaskooda dabcan ay doonayaan inay fahmaan haddii dabcan gabadha loo jil dabcan loo eh, qof nugul noo loo noqdo waa gabadh haddii loo noqdo qof nugul qof markaas eh, wax walba la siinayo loo nugul yahay la fahansan yahay la dareensiinayo wax walba la siinayo waxay damacsan tahay waxay jeceshahay marka buuqi qaylada ay dhacdo maxay haddana markaasi waxba kama jiraan oga soo qaadaa wixii intaasoo sane dabcan loo qabinaya gabadha arrimaha saa kaan isweydiinayna saaxiibada qadka telefoonka imika sina barqa wanaagsan dhegeystaha u hore soo dhowlaa qaybta labaad walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa axmed qaar أحمد وسولو
waan dhowahaye barnaamijkaad hadda saaka keentay waa barnaamij fiicane anu horta raqamkii horaan ku jiraa maxaad ku jirtaa
dadku waa laba raqamee moogta raqamkee ku jirtaa marka adiga raqamka hore haye dadkii hore dadkii horead ku jirta adiga aa bal inoo sheeg eh, waxa ula jeedo dadkii horean ku jira maxaa macnaheeda maxaad ka wadaa hadee dadku waa laba raqam oo aniga hadda nin weyn baan ahay oo in hadda da'da yar- yararka ah kuma jiri waa sax maasha allah
marka dadkii hore iyo dadka yar waxbaa farqi baa udhexeeya bal kii hore ii sheeg ka kuwan iga daaya
dadka annagii hore rag iyo naaga waxay doonaya ahaadeene Mhm.
markii la- hadda hadda waxaad ka sheekeynayseen dadkii isqabeen ma ogtahay rag iyo naagaha isqaba aad iyo aad ha
dadka annagii hore marka hore ee la isguursanayo yaaba la istijaabin jiray oo gabdhahana ninka marka ay isugaasanayaan caqligiisii iyo wixiisay tijaabin jirta ha sax
ragguna eh, gabdhaha kolka hore isugaasanaya ay guurka la rabaan buu tijaabin jiray caqligeeda iyo meesha joogto Mhm.
marka annaga rag dadka annagii hore guurka horta dambe intaan la isla gaarin baaba la isu soo baran jiray haye
marka waxaanu dhihi jiray gabadh baa wiil baa gabadh la soo baxay oo gabdhaha kolka hore inta la issukaansado oo reerkooda lagala soo baxay reer kale la geyn jiray waa sax
marka eh, nimanku kolkay ninku gabadha shukaansanhayo keligii ma shukaasan jirin ay- rag- dhalinyar baa raaci jirta Mhm.
gabadh bay la soo baxeen oo warka waa lasoo socday oo waa lasoo daalay markaasay tiri baa layidhi war bal aan fadhiisano aan nasanno gabadhaa dhahaysa marka haa haye waan daalay Ah,
bal ayaaba ina fadhiisiyo aan nasanay tiri haye
waa la fadhiistay haye daba kan kan wata iyo mid kale oo wiil kale oo saaxiibkii oo hel waa la socda waa sax
waa la fadhiistay marka aad iyo aad
kolkii la fadhiistay yay tiri war haddii aan nasanno sax
haddee waaba fadhidaaye see nasan u nasanaynaa baa layidhi haye
marka waxay tiri eh, bal waxaad yeelaysaan horta ma inaan nasanayna kabaha iska siiba ha sax
marka la fadhiisto oo marka la daalo meel la fadhiisto kabaha in la iska siiba oo tartiib la xoogaa la iska jimicsadaa la rabaa mog aad iyo aad kabihii oo kugu taagan haddaad fadhiisato weli maadan nasanin aad iyo aad
marka kii hore kii la iyada watay kii kale horta markii la fadhiistayba kabihu iska siiba wa- caadi buu isaga fadhiistay waa kii gabadha watay
kii kale kii kale ha saxa saaxiibkiisa aa haye kii qabay isagoo kabihii watuu kabihii aayar intuu goya duubduubtay buu la seexday aad iyo aad
markaasay tiri war war- war maa nasatidin iyo weli maada nasanin haye horta aniga fadhiya ee nasanayo buu aad iyo aad
way tijaabinaysaa hadda caqligiisa waa sax
adigu hadal la kakaftay oo la iska xoogaa marka la fadhiyay lakaa haddana waa la socday haye reerkii loo socdaa la tegay aad iyo aad
arkii reerkii la tegay habeenkii la bariyay waagii beriyey oo fa ninkii raba inuuba haddii gabadhii wadaad u doonto oo gabadhii hadda gu- nikaaxsada wixii ah Mhm.
yay tiri war aniga horta ninkaasa ay watay ninkaa kuma jiray tiri warkiisa haye
maxaa soo ninkan umaadan soo heshinin oo lamaadan soo raacin ninkii nistee rabtaa marka iyada
marka waxay tiri waa soo raacaye ha laakiin hadda kuma jiray tiri waan ka baxay haye
marka way soobayso waxay tiri ninkaasu nin hadda garashadiisa aan ku- ee, ee, aan ku qanacsanahay adi adi nin eh, buuxa ma aha
ma buuxay tiri aad iyo aad haye gabadhii maaji bay wiilkii ku diiday lagu kari waayo lagu kari waayo ole hadda waxaa la haday ku diiday gabadhi cidoodii ku celiye haye
horta gabdhaha laftooda gabdho caqli badan baa ku jiray waa sax
to kalena way dhacday oo ayadana reer dad berigii hore reeruhu markay meel degan yihiin Mhm.
reer deris weyn baa loo degi jiray aad iyo aad hadda qoys qoys ila laba qoys baa lasaga degaa waa sax
markaasaa laba nin mayaa la yidhi mise saddex nin baa tidhi yaa waa la sheekaystaa nimanku way sheekaystaa nima ogta Mhm.
Yaa waxay dhaheen war nimayo waxaan rabnaa inaan naagaha nagii waxoogaa waynaa anfici waay inaan iska furnaan rabnaa haye
la sheekaysay oo raggii eh, reeraha waa la sheekay maxaa idinku dhacay oo maxaad kala naagaha u furaysaan maya waa- annaga way naga soo dhamaatay inaan furnaan rabnaa aad iyo aad war nimayo haddaad furaysaan Mhm.
waan idinka faa'iidaysanaynaay ha
bal isku maalin furaa la yidhi
oo haye iyo wat
marka waxaa la yidhi weliba weliba qorshe kalaa samaynayna reerka naagaha ku jiro dhab baan soo saaraynaa maalinka naagaha ad furaysaan oo hal mar wada fura
reerka naagaha ku jiro dhab baan soo baxleenahay dheh haye
layn galaa la dhihi layn saakan wax reerka naag ku jirtoo dhan waa la furaya layn haa la galaan dhahaynaa bay dheh aada iyo aad
layn baa la geliyey naagihii saddexdii naagood ee la rabay in la fulo iyo saddexdii nin baa lambarka u horreeya laga dhigay sax
bes raggiina saasay usufteen naagiina way safan yihiin mug war heblow soo bilow aniga naagta hebel hebelaaye ahayd ee qabay waa iga furan tahay kii kale waa iga furan tahay kii kale saddexaad iga saddexdii marka way isku xigaaleen mugta naagihii marka dharjac waa la yaacay war ka baxaay
sax
marka taana qorshay ahayd oo ayagana dhawankii bay ka faa'idaysatoo naagihii reerkii naag dambe ee jiiq juuq soo celisa waa la waayay oo markaa dabcan marka waa lagu cadaabaya hablaha
haddee haa waa lagu cadaadinaya waxaa la rabay haddee inay ku quus qaataan ila rub bay u qaateen maogtahay waxale a
taana hadda fikirdi marku ay soo jeediyeen bay ahayd oo iyaguna bay ka marka faa'idaysay marka waxay dhaheen markay waxay dhaheen marka hablaha markay dirayeen
marka hee markay hablaha ay dirayeen ma waan kufray lahaayeen mise wax erey kale u adeegsanayeen
maya saddexda nin wayba furahayaanba caadiya u furahayaan way furahayaan caadi bay u furahayeen aadan axmed aad baad umahadsan tahay shukran ha marka midda kale waxaa la dhahaa moogtayda naa nin baba gabi ku mariya oo naag naagu naag naag waxay dooni bay diidaa baa la yidhi wala naag waxay dooni bay diidaa soomaad maqan waxay yaa waxay doonaya diide
waxay waxay dooni bay diidi oo haddaad hadda naagtaada u yeerato iyadooba doonaysa oo raalli ku ah oo aada u rabtaba ha hamuun u qabto ha ha
kunada war anigu waxaas kuma jireen iyo ma iska kayda farahayga qaad aad baad umahadsantaa shukran adan axmed uu mahadsan yahay gaariso dhankeeda uga soo wacay inkastoo saacada yar uga qaatay raalli hada daqiiqada fara badan uu qaatay uu ku mahadsan yahay adan axmed sheeke nuxur sheeke wanaagsan oo meelo fara badan taabanayso iyo noo soo qaatay sheekooyinka aad baan u jeclaa oo ka helaa in badan walaal soo dhowo magacaaga hallo star f m hallow waa tahay dhegeystaasi waa ka xumahay waan ka gudbayaa xigaa kale qadka telefoonkan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowo magacaaga
halo waa ku salaamayaa
barnaamijka maanta muxuu ku saabsan
waa tay adiga
waa saxaadmo waxaad halka ku sugan tahay
mandheero mandheera Eh, dabcan ila soco oo aan kaa dabagenaya ilaa idinkiis dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya inkastoo dhegeystayaasha aan arkaya in eh, aad iskugu cerareen qadadka telefoonada laakiin dhegeystaha qadka ugu dambaan siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya dhegeystayaal haddii ay bahraali ka noqon walaal soo dhowow
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
waan ku bilaabay musdax wajeer mustafa soo dhowow
horta gabdhaha horta ceeb ma laha
haye gabdhaha kama hadlayn Gabdhaha.
gabdhaha ayagaa iska hadlayn laakiin taada ka hadal bal hadda em, bal maxay ragga intooda badan xaasaskooda uusan u fahmin hadday tahay gacanka hadashada fahanka garaadka garashada
dee horta arrimaha waxaa wey mm
dadka hore horta muxuu ahay samigu iska ahay mogta haye
xoolaha la- xoolaha la iska maali jiro marka wax dhib oo saas ayan baabu jiro haye
hadda wakti waa isbedelo magaalada lasoo galay haddii isbedeli laakiin dumarkaada ama gabadhaada xaaskaada en, maxaa adig u fahmaynin in adiga ku fahanto ama ayada ku dhahdo wax ii dhiib wax isii wax baan u baahanay maxaa kugu qasbaya ku- eh, mustafow
waxaa kugu qasbay ha
iyadoo beelkeeda la siiyey ha
ayaaba dhici karta maanta dan kalaba inay leedahay biilkeeda taas biilka maaha biilka guriga waa taas biil ayada goonimaa ka hadlaysaa
ah ku gooneyna waa rabtaa keedana waa rabtaa mid kaloo gooney maray dan leedahay jirta haye maxay laha- maxay tahay danta danta haddii dan leedahay waa gobor marwo ah laga yaabaa inay isqurxinayso laga yaabaa inay inay mar- inay marti inay marti leedahay la arkaa in waxyaalo kaloo kordhisoo kale ay rabtaa maxaa mar marka in waxaas lagu kordhiy maxaa loo Waa fahmaynin waxay marka ragga soomaalida leeyahay maxaysan u fahmaynin intaas
kulli lama fahmi karayo taas waa mid ayagu gooni mogta haye
marka gabdhaha midda goonida waa in loogu dara ah, aad baad umahadsan mustafa dad dadka bakaylana xoogaha gabdhaha ay u nuglaadaan aad baad mahadsan tahay dhegeystahaasi khadka telefoonku dhegeystayaal u dambeeya aad baan uga mahadcelinaya saaxiibada ka qayb qaata barnaamijka idaacadda star fm codka gobolka quybar saaxib aan dhegeystayaal kuma sadii la socodka dhegeysiga asxaabtii tirada badneed ka qayb qaadatay fikirkooda aragtida ka dhibatay iyo subakada barnaamijka daadiinaya dhegeystayaal inkastoo arkaya dhegeystayaal aad u tira badan qaadka telefoonada soo beegsan laakiin stuudio halaba durbo waxaa mar horeba galaba cabdishukri dhegeystayaal macalinka raadiyaha doonaya barnaamijka macalinka raadiyaha ama waxbarashada dhegeystayaal in uu goordhow daqiiqada yar u kooban uu habada inoo soo galo haduu ibaar ali ka noqdo inta ka hore sidaasi nabadgelyo macalin yuusuf ayaan aad ugu mahad celinaya dhegeystayaal nairobi aragtidiisa fikirkiisa sidoo kale waqti dheer noogu qaatay oo sidoo kale noo jilay noo ducana fahansiiyey arrimaha iyo weli waxaa ragga iyo dumarka labada dhinac looga baahan yahay faaduma ayadana waan kaftanay way maasan tahay faaduma dhankaas mandheera fardoosa nairobi maasan tahay waa gabadha labada nin kala guursatay dhegeystayaal way maasan tahay inkastoo hadda marwey tahay ay degan tahay shukran aan leeyahay sheekh cusmaan uu maasan yahay eedo maryamo gaariso ay maasan tahay cadeer calosow nairobi uu maasan yahay c b d saa kuu suganya farxiyo ifo ay maasan tahay axmed gaariso uu maasan yahay mustafa wajeer uu maasan yahay dhegeystayaal dadkata telefoonka ugu dambeeyu ha saaxiib al sidaasi nabadgelyo maalinta berito xaaladda guud ee waddanka maxaaladaha waddanka ee dhegeystayaal maalinta berito hadduu ilaahay raalli ka noqdo dib aan iskugu soo noqon doonaa hawada maalinta jimcaha insha allah inta ka hore sidaasi nabadgelyo dhammaantiin oad maasantihiin waan iga mahad celinaya saaxiibada faraha badan qaadka telefoonada imikaas ku jiraan kuwaa soo beegsan kuwa u suurtageli kuwa gacanta daaleyn kuwa u suurta gashay dhegeystayaal axmed dabcan cabdishukri ayaan goordhow maqli doona dhegeysan doonaa macalinka raadi ah